waata dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxibayaal dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan arooriyo suban kusoo dhawaada xubinta wargeysyada waxyaalaha kala duwan ee qoraan qeybaha daba dhegeystayaasha eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan waa qeybaha dambe dhegeystayaasha siday kusoo kaakaceen kuwaa beriseen saaka wargeyska hore aan ku bilaaba waxyaalaha markan oo halkan ku qorayo wargeyska markaas saaka kaga hadlaya halkan madaxweyne ku-xigeenka reegaada gashagwa wuxuu markaasi sheegay in markaasi dowladda ay ku qasban tahay mise inaan ku qasbannahay inaan markaas wax soo saar wadanka aan kasoo saarno ama wax soo saar aan wadanka markaasi u sameyno iyadoo halka uu sheegay in dowladda ay taageeri doonto ganacsatada yaryar ee dhanka weliba beeraha ama beeraleyda si ay usoo saaraan watiyadan adag ee abaaruhu wadanka ka jiraan madaxweynaha oo markaasi sheegay iyadoo sheegay inay tani ay tahay in markaasi faqriga iyo weliba gaajada ay xukuumadda dooneyso inay la dagaasho sida uu markaasi ku sheegay madaxweyne ku-xigeenka reegaada gashaagwa madaxweynaha ku-xigeenka ayaa sheegay inay tani ay tahay mid markaasi kubaca sare loo qaadayo sidoo kale la dagaalamaya faqriga iyo weliba dhanka bacriminta taasi uu sheegay in hadda wadanka ula daladhacayo culeysyada ugu badan ee baahida iyo sidoo kale abaarta wadanka ka taagan wuxuu sheegay in saddex dhibic shan milyan oo dad ah ama shacab ah ay markaasi u baahan yihiin gargaar sheegana in hal milyan oo caruur ah markaasi shanta sano ka yar sida warbixinta ku sheegay ama uu ku sheegay madaxweyne ku-xigeenka ay hadda markaas u baahan yihiin gargaar waxa uu sidoo kale madaxweynaha sheegay in ilaa iyo boqol kun oo dumar ah oo weliba kuwa xamliga ah ama walaca loo yaqaana dhegeystayaal ayagana ama hooyinka xaamilooyinka uu sheegaya in ay ayagana dhibaatadan ay markaasi saameysay waxaa tani sheegay in dabcan tani ka sheegay isagoo kusugan accountiga kajiado oo sidoo kale maalinta shalayta xusay maalinta cunada adduunka ayuu sheegay in ay dabcan halka waqtigan ay habboon tahay halka keliya inay tahay in ay dowladda taageero siiso xoogan dhanka beeraleyda si ay markaas wax soo saar xoogan ugu yeeshaan wadanka ama kaalin weyn oga yeeshaan waxaa madaxweynaha ku-xigeenka uu sheegay in ilaa iyo koob iyo toban county ismaamul ah ee hadda calaamada guudan la saaray ee markaasi ka mid tahay gobolka waqooyi bari waxa uu sheegay saameynta xoogan inay tahay midda abaaruhu ee dadka xoolaha ka dhammaaday sidoo kalena ee hadda ay markaasi dowladda dabcan waa sida hadda uu sheegaya in dowladda ay waa kalaankeeda ay ku dadaaleyso sidii wax soo saar xoogan ee wadanka u sameyn lahayd madaxweyne ayaa sheegay in ilaa iyo sagaal boqol milyan loo qoonday lacagaha reliifka dabcan lacagaha reliifka ee lagu taageerayo in lagu iibiyo cunooyin si loo gaarsiiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen iloba kountiyada markaasi loo kala daran yahay waxa uu sheegay in hadda markaasi la iibiyo ilaa iyo sagaashan kun oo baks oo geley iyo sidoo kale la iibiyo digir waxaa sidoo kale la iibiyu leeyahay sagaashan kun oo markaasi bariisa iyo sidoo kale toban kun oo markaasi loo yaqaano waa kartoon ama waa cartonska loo yaqaano oo dhegeystayaal biifka ah si markaasi ay dadka ay markaasi uga faa'iideystaan waa saliidaha ama saliidda dhegeystayaal oo sheegay in ay dhammaan la wada gaarsiiyo sida weliba tobanka county ee wadanka ay hadda abaarto aada ugu saameynta badan tahay waxaa madaxweynaha markaasi ku booriyey dadka inay wakhtigan dadka ay ka faa'iideystaan balse dowladda keliya ay waa dabcan ay dowladda keliya ku fiirsanin iyadoo hadda xaaladda ay aada u cakiran tahay sidoo kalena ay habboon tahay in dhammaan iskaashi xogan aan ka wada qaadanno sidii aan ku badbaadin lahayn dhammaan kountiyada markaasi abaaruhu ay saameeyeen waa sida markaas madaxweynaha ku-xigeenka uu ku sheegay rigaada gashaagwa waxaa rigaada gashaaga uu hadda markaasi sheegay in hadda saboortka ama sidoo kale taageeridda ay doonayaan inay bixiyaan ay tahay in markaasi keliya lagu soo saaro cunooyin dhammaystiran sidoo kalena cunooyin markaas kasoo bixi karto ama kasoo goyi karto wadanka gudihiisa sida wargeyska bogiisa qaybta dambe saaka halkan faahfaahin kaga bixinaya dhegeystayaal dabcan waxaa markaasi halkan saaka wargeyska uu qorayaa kadib haweeney ayaa hadda markaasi baaritaano markaasi ay ku wadaan ciidamada waaxda dambe baarista dalka ah ee d c i-da kiambu politician gladi chania ayaa hadda markaasi waa gabadha markaasi siyaasadda waa siyaasida gabadha lagu magacaabo gladis chania ayaa hadda markaasi ciidamada booliiska ay hayaan iyadoo markaasi baaritaano toddoba maalmood ay ku qaadayaan si ay markaasi loo soo gabagabeyo baaritaanada dilka ninkeeda dhegeystayaal tani ayaa markaasi noqotay ilaa hadda iyadoo is-hor istaagtay inay markaasi baaritaanada lagu qaado iyadoo markaasi wax bixinin caddeemo ah ku saabsan dilka ninkeeda halka wargeyska bogiisa saddexaad uu faahfaahin kaga bixinayo qorshaha iyo dilka iyo sida qaabku ku dhacay baaritaanada ciidamada booliiska ay qaadeen ayaa markaasi xaqiijinayaan oo sidoo kale gladis chania iyo sidoo kale maurin bogwa ayaa markaasi kasoo hormuqday maxkamadda kiambu law court oo senior magistrate hogaami dabcan ee, garsoorka wilson redin uu sh- ay markaasi waday waxaana markaasi maxkamadda ay sidoo kale ogolaatay in baaritaanada ciidamada booliiska toddoba maalmood ay siiyaan si baaritaanada loo soo abjaro tani ayaa markaasi hadaldheer dabcan hadalheen fara badan ka dhalatay kadib markii eh, ninkaasi la dilay gabadhana sidoo kale ama xaaskaasna ay iska fogeysay dilka ninkeeda iyadoo markaasi sheegtay inay faahfaahin ay ka bixiso dhegeystayaal maalintii is- waa dabcan isbuucii aynu soo fa- aynu soo dhaafnay arjimci waa ma- isbuucaynu soo dhaafnay arbacadii ay markaasi qisadan ay dhacday iyadoo markaasi baaristaanada ay kala wadeen ay hadda weli markaasi kala cadaanin noocyada iyo weliba dilka sababta markaasi ka dambeysay in ninkeeda la dilay dhegeystayaal waxaa halkan madaxweynaha dabcan eh, xun- dabcan xubnihii uu soo xulay ee wasiirada ah ayaa shalay markaasi marayay dabcan kulankooda ugu horeeyay turxan bixinta ah ee wasaarad ee wasaaradaha kala duwan ay kala qabanayaan waxaana halkan dhegeystayaal shalay markaasi kasoo hormuuqday een, musalia mudavadi oo ah markaas xogayaha wasaaradda guud ee dhegeystayaal ama xogayaha wasaaradaha guud ee dabcan ama prime minister eh, waa prime cabinet minister dhegeystayaal waxa loo yaqaano waxaa sidoo kale kasoo hormuuqday xildhibaanka gaarisa oo asagana lo- markaasi loo doortay ama sidoo kale loo soo magacaabay wasiirka ee, dhegeystayaal difaaca halka xeryalaha guud loo magacaabay ee, justin muturi iyo sidoo kale afred mutua waxaa loo magacaabay wasiirka arrimaha eh, dibadda iyo sidoo kale biyaha eh, iyo weliba fayadhowrka gabadha markaas iyada loo magacaabay alla sohome shalay ay markaasi kasoo hor- hormuuqdeen eh, dabcan guddiyada waa dabcan waxay kasoo hormuuqdeen baarlamaanka ee gudiyadiisa ka soo hormuuqdeen halkan ayaa markaasi su-aalo kala duwan laga kala weydiiyey shakhsiyaadka sababta markaasi ay suurtagelin karto kuna khafiifin karaan mise ku fududeyn karaan howlaha iyo weliba si ay dowladda markaasi ku socdo shaqadooda halkan waxaa markaasi dhaqaalahooda dhammaan lagu kala weydiiyey intay markaasi ay haystaan ee maqasnada ugu jirto ee ma- ee dabcan dowladda ama bangiyada halkan waxaa markaasi aan ku hormaraynaa een, dabcan musalia mudavadi waxa uu sheegay in markii laisku wado daro lacagtiisa dhammaan ay gaaraysa ilaa iyo afar bilyan waa afar dhibic afar bilyan oo lacagta dalka musalia mudavadi wuxuu markaasi sheelmeeyey in uu ee, dabcan sheegay in lacagihiisa iskugu jiraan qaab markaasi ee, lacagihiisa iskugu jiraan qaab markaasi shaqeynaya asaga uu leeyahay ee, iyo weliba ganacsiya asaga uu leeyahay iyo weliba ganacsiya shakhsiyaad kale uu la leeyahay ayaa dhammaan iskugu jiraan iyo weliba asadkiisa asaga uu leeyahay ee markaasi guryaha iyo weliba lacagaha kala duwan oga soo galaan waxaana musalia mudavadi uu tilmaamay in lacagaha rentolka iyo kambaniyada oga soo galaan ay dhammaan isku wada gaarayaan iyo inta asaga hanti uu leeyahay iyo weliba ee, diyaaradaha uu leeyahay Een, shaqa dabcan shaq- diyaaradaha uu leeyahay ayaa markaas laiskugu daray lacagtiisa gaaraysa afar dhibic afar bilyan oo lacagta waxaana halkan leeyahay saaka wargeyska cu- cil- cil- dabcan cilwaan uga dhigay qasrada buuxday ayaa haddana hasla waa dabcan wadaa filthy rich haslas waa dabcan waa hasla waa halkudhigada eh, dabcan iyo weliba halbeegsiga ee xukuumadda markaasi madaxweyne william ruto laakiin tani ayaa shalay markaasi barbaahinta aada u qabsatay kadib markii lacagahooda ba- badi ay soo wada bandhigeen kuna sheegeen inay qasnadaha intaas ugu jirto waxaana markaasi laisku keeni waaya qas- dabcan qaabka hasla oo dabcan loola jeedo dadka tawarta yar ee hantida lahayn iyo weliba lacagaha ay sheeganayaan xildhibaan aadan barre ducaale ayaa isagana laga weydiiyey hantida uu leeyahay waxaana uu sheegay inuu leeyahay ilaa iyo sideed boqol konton iyo koo milyan oo lacag ah oo keliya ka dhiman hal bilyan oo la- waxyar oo keliya ka dhiman tahay waxaana aadan ducaale loo magacaabay wasiirka difaaca inkastoo weli ay markaasi socotay laakiin wuxuu u sheegay inuu leeyahay laba boqol soddon iyo koow geela ah weliba ari iyo lo iyo iskugu jira dhammaan ayuu sheegay iyo weliba lacagaha eh, ka soo galo eh, kirooyinka guryaha uu leeyahay ayaa iskugu wada daray in lacagtiisa ay gaaraysa sideed boqol koob iyo konton milyan oo lacagta dalka waxaana sidoo kale shalay laga weydiiyey arrimaha ku saabsan dhanka amniga haddii markaasi wasaaradda markaasi difaaca dalka uu ka qabanayo xubinta markaas ugu daray wasaaradda waxaana markaas wax laga weydiiyey la dagaalanka eh, kooxda shabaab ee ka dagaalanta wadanka soomaaliya ee ciidamada k d f ta ku sugan wadanka soomaaliya iyo gudaha qaabka markaasi u- doorka ay kaga qaban karto iyo weliba lacagaha ku- tirada badan ee ku baxa iyadoo markaasi z- zaanadaha ama eh, dabcan xu- hubka iyo weliba noocyada kala duwan ee eh, agabka waa agabka kale ee ciidamada ayaa markaas la sheegay lacagta in markaas ay tiro badan loo qoondeeyo iyo weliba sida hadda lacagtaasi looga dhimi karo iyo weliba sida waxyaalaha uu kaga jawaabay iyo weliba arrimaha ku saabsan wadanka uganda iyo weliba eh, don- dandaansiga ah iyo waxyaalaha markaas uu ka qaban karo xukuumaddiisa haddii markaas isaga wasaaradda loo dabcan loo doorto afhayeenka baarlamaankii hore ee dalka justin muture ayaa isagana markaasi loo magacaabay eh, dabcan eh, xoreelyaha guud ee dalka waxaana markaas lacagtiisa isagana lagu sheegay toddoba boqol oo milyan halka oo markaas waxa laga weydiiyey inuu eh, arrimaha ku saabsan wax ka qabashada iyo weliba dhanka sharciga inuu kala markaas ay kala qaban ka- eh, waa dhanka sharciga uu kala tali doono madaxweynaha isagoo sheegay in nidaamka garsoorka sidoo kale uu difaaci doono sidoo kale uu kala shaqeyn doono nidaamka saxda ah ee garsoorka wax badan looga hormarin karo sida uu markaas wargeyska saa ka qorayo wargeyska sidoo kale wuxuu halkan faahfaahin kaga bixinayaa avril mutua gabani hore countiga machakos oo isagana wasiirka loo doortay arrimaha dibadda ayaa markaasuu sheegay in lacagta uu leeyahay gaaraysa afar boqol iyo labaatan milyan oo lacagta dalka laakiin uu sheegay in ganacsiyo hoteella uu leeyahay taasi ay gacan- ku gaarayso lacagta eh, oo afarta boqol iyo labaatanka milyan uu haysto waxaa sidoo kale dhegeystayaal uu ka hadlay arrimaha markaasi dhibaatada eh, gu- eh, d- dabcan arrimaha dibadaha ka taagan ee weliba wadamada eh, oo wadamada markaasi khaliijka ah ama wadamada carabta dhegeystayaal kuwaas oo la sheegay in ay markaasi dhanka bini-aadinimada ka baxsan shaqaalaha halka wadanka ka baxa wadamadaasi aada sida sacuudiga iyo cumaan iyo wadamada kale dhegeystayaal ee carabta ee dubai iskutageeda waa iskutag imaaraadka carabta ayuu sheegay in wax badan uu kaga qaban doono arrimaha dhibaatada iyo weliba xuquuqda ee arrimaha ka baxsan ee lagula kaco shakhsiyaadka wadanka ama muwaadiniinta wadanka u dhashay oo halkaas u shaqo tago waxaa sidoo kale gabadha kale ayadana shalay ee, ee, dabcan turxan bixinta qeybta ka aheyd wasaaradda biyaha waa gabadha lagu magacaabo alas home waxaana markaasi sheegtay inay haysatay lacag gaaraysa laba boqol sideetan iyo kow milyan oo lacagta isku jirto shaqo ayada ay markaasi qabsto iyo weliba shaq- waa shaqo ayada shaqada waa lacag ayada markaasi ay leedahay iyo weliba ninkeeda oo iyo weliba is- waa- iyo weliba sharciga ee ha- waa hallow farm ama sh- ee, dabcan xafiiskada sharciga ee markaasi lacagaha kasoo gola dhegeystayaal sida ay ku tilmaamtay gabadhaasi alice home waxaana waxaa laga weydiiyey suurtagalnimada markaasi ee dhammaan wadamada- wadanka guud ahaan ee biyo ba- ee dabcan biyari ay ka jirto iyo xukuumadeeda iyadoo lacag fara badan ay markaasi ku baxdo wasaaradda biyaha qaabka markaasi ay iskugu dib- iskugu dabadarigi- iskugu dad- iskugu dabarideyso iyo qaabka u fududeyn karayso si dhammaan dadka shacabka biyaha ay u gaaraan halkaasi ayaa waxa laga weydiiyey iyadana iyo weliba falcelinteeda dhegeystayaal madaxweyne ku-xigeenka isagana halkan wuxuu markaasi sheegayaa in markaasi loo baahan yahay in iminkan xornimada wadanka ay caadi noqoto sidoo kalena cabsidii iyo cagajugleyntii iyo cabs- ee, dabcan waa cabsidii iyo cagajugleyntii iminkan kenyaanka ay niyada ka saaraan iyadoo markaasuu sheegay in isku shaadheyn xoogan ay xukuumadda markaasi ku sameynayaan weliba dhanka wasaaradaha amniga iyo dhaqaalaha madaxweyne ku-xigeenka oo markaasi ka- ku sugnaa kauntiga kajiado wuxuu u sheegay in ay dabcan dhammaan dadka welwel fara badan ay ka qabeen arrimaha ku saabsan eh, dabcan arrimaha eh, waa dabcan arrimaha ku saabsan sharciga ee waa- raalli ahada waa arrimaha ku saabsan ciidamada booliska iyo weliba ku-tagrifalka shakhsiyaadka ay ku sameynayaan taasi wuxuu sheegay in marnimo la maqli karin wuxuuna sidoo kale sheegay eh, eh, dabcan eh, eh, nuurdiin xaaji oo xe- waa dacwasoo ogaha guud ee dalka oo markaas isagana eh, kaga hadlay een, waa uu asana qeybtiis markaas uu kaga had- uu kaga hadlay in markaas uu meesha ka saaro eh, shakhsiyaadka een, markaas maxkamadaha ay dhegeysteen mase dhegeysiga u socdo ee saddex waa saddex waa toddoba saddex dhibic bilyan oo graft cases ah ama dhanka musuq maasuqa kiisaskeeda ee markaasi kasoo horjeedo in madaxweyne ku-xigeenka in markaas meesha laga tuuro sida uu ku sheegay shalay waxaa markaasi sheegay in dembiyada qaar ee markaasi loo soo ogey ama lasoo ogey ama kiisaskooda fa- la faylgareeyey inay tahay ama la dhigay inay tahay mid markaasi caddeemo iyo weliba xaqiiq aan loo hayin sida markaasi wasi- uu ku sheegayo madaxweyne ku-xigeenka waxa uu markaasi ahayd mid cagajugleyn iyo weliba dhibaateyn loo geysanaya shakhsiyaadka xulafada markaasi waqtigaasi la ahaa madaxweyne ku-xigeenka taasi hadda wuxuu leeyahay inay hadda imaatay xornimadii saxda ahaa ee dadka shacabka ay raadinayeen buuq iyo dhibaato dambe lama maq- lagama q- lagama maqli karo wadanka sida wargeyska waa sida uu asaga markaasi sheegay madaxweyne ku-xigeenka ee wargeyska boggiisa afraad ayaa halkan qoraya dhegeysta wargeyska daily nation weli idaacadda star f m codka gobolka uqeybara ayaa dhegeysanaysaan saaxiib yaal dhammaantiin subax wanaagsan arooryo suban dhegeystayaal warbixin hadda lasoo saara la sheegaya ilmaha dayart in markaasi ay iminka noqonayso ilmaha ugu maskaxda eh, dhibaato maskaxda kasoo gaarta dhegeystayaal war- daraasaad cusub ee lasoo saaray waxaa la sheegaya sideediiba hal ayaa markaasi ilmaha dhibaato kasoo gaara maskaxda ee da-da yar dhegeystayaal kuwaasoo markaasi buuq iyo weliba is- waa buuq maskaxda kaga furmo iyadoo ay tani hadda markaasi daraasaadka muujinayso in fudeedka faraha badan ee caruurta hadda ay noqonayso in ay een, guryaha markaasi ka baxaan miska- iskaga tegaan ayagoo markaasi ku dulooba ama sidoo kale ku cilooba meelo ay markaasi reerkooda ama waalidiintooda ay ka joogin wargeyska ayaa halkan qoraya boggiisa labaad waxaa sidoo kale fu- af- ee ka- ka mid tahay waxyaalaha kriteriyaga waxyaalaha markaas astaamaha ka mid ah dadka iyo caruurta markaas ama ilmaha da-yarta ah ee teenagerska loo yaqaano ama sideed iyo toban sano jirka waxaa ka yar waa ilmaha markaasi fa- fasalka eh, afraad bogena fonfoga loo yaqaano dhegeystayaale inay tahay dhibaatada maskaxda ugu weyn inay ka haysato waxaana ay markaasi ku saadaalinayaan kaga hadlayaan xanuunada markaasi kala duwan dhegeystayaal caruurta soo gaarto halkan ayuu faahfaahin markaasi kaga baxo kadib markii warbixin ay soo saartay kuwa loo yaqaano african population and health research center ayaa markaasi jaamacadda queensland johns hopson waxay markaasi tilmaamaysaa qaabka daraasaadkan ay kaga turjumaysa caruurta da-yarta ee boqolkiiba lagu tilmaamo kuwa maskaxda aan xamili karin sidoo kalena buuqa marka uu ku furmo ay noqonayso in ay cunuga markaas waa in markaas shaag u qaado ama uu noqdo cunug markaas isla hadla mise cunuga xamil waaye inuu gurigaas ku sugnaado mise sii joogo waxay tani markaas daraasaadka muujinaysaa in sidoo kale cunuga ah u adkeysan karin inuu sidoo kale sii barto ama sii wado waxbarashadiisa waxaana markaasi noqonaysaa mid aan awoodi karin xanuunwaxaana xamili karin xanuunada sidoo kale heli karo xanuuna markaas ugu nugul dhanka maskaxda warbixinta ayaa boggiisa labaad saaka kaga hadlaysa wargeyska daily nation baldhegeystayaasha qaadka telefoonada u horaansiiyo qaadka telefoonada saakaasi dhegeystayaasha sida kusoo kaakaceen kuwa beriseen maqalka idaacadda eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan arooryo suban dhegeystaha u hore qadka telefoonka ku jiraan siinaya subax wanaagsan soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmat ullahi barakaatu
walaalo nabad baan ku bari lagdheera bannaanay siyaad cadawa siyaad cadow laka waran lagdheera saaka bannaanay
waa fiicanna walaalo nabad baan ku bara ilaahay baa mahad abaar kama allah naga bixiyo cirkana saaka qurux badana haye
ilaahay gacantiisa waa waasacay roob allah waa- waad mahadsantaha shukran xigaha kale qadka telefoonkan siinaya isagana saaka sida kuwa baraystay star f m soo dhow walaal subax wanaagsan halow waa tahay saaxiibadaasi dabcan een, waan ka gudbaya xigaha kale ee qadka telefoonkan siinaya ee diyaarka ah ee doonayo inay subax wanaagsan aan isla ogaano saaka bal deegaanka ku sugan yahay sida lagu waabariso walaal soo dhow subax wanaagsan halo star f m
alo asalaamu calaykum walaalkum salaam waa magacaaga ii sheeg
magacii waa maryam mari halka ku sugan tahay
bambaaso jaaraan xaafadda lisooni mombaaso likoni ka waran
alxamdulilah ala fiican haye ka waran saaka maxaa hadal haysaan likoni maxaa kusoo kaakacdeenna
adalhaan jir alxamdulilah joogi waa kuwa rawo anoo day maasha allah maasha allah shukran gabadhaas soo mahadsan tahay maryamo likoni mombaaso iyo weliba sidoo kale dhankaasi dhegdheer hadal waan ka hayaa Eh, dabcan wayna mahadsan yihiin xigaha kale qadka telefoonkan siina walaal soo dhow subax wanaagsan walaal mi maqlaysa wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga
magacay waa carfoona joogta dhadhaab carfoon ee dhadhaaw ka waran
dhadeeb nabad baa la fiicay wax dhib ma jiro haye
aad baa loo ladan yahay maxaa hadal haysaan reer dhadhaab
roob la-aan leh ilaahay roob hana siiyo allahna soo samati bixiyo waad mahadsantaha shukran maasanta gabadhaasi ee xigaha kalaan siinaya isagana bal fi- een, saaka deegaankiisa maxaa laga hadalhayaa maxaana ka cusub walaal soo dhowo magacaaga السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu
ومحمد عبد الله برقوق barquuqa ka waran saaka هو ساق وكلا دغن تاي سي إلى أوتا قلاي سواد الآن بأنها وعب عفمات هذا الحين توا أدي وزير سال سبحان بيجي كائن هو بأنا لنا هم بليو aad baad mahadsantaha shukran dhegeystahaas uu mahadsan yahay Legdhe- eh, reer legdheera barquuqa waa mahadsantihiin saaxiibadaas ayaa nii matalayaan bal xigayaasha kale qaadka telefoonada siinaya soo dhowo walaal magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu codkaadan uu hooseeya fadlan sare u qaad waan ku maqlayaa magacaaga
magaciis boqorada waaye toonkiimu dheeraa kala soo xariiran taante ka waran saaka mandheeraas maxaa laga hadalhayaa
wallaahi ma dheer wax laga hadalhayo ma laha maasha allah joogi aad uu udegaya roob roob le intaa ka hel maasha allah joogi aad uu udegayahay taante shukran waa mahadsan tahay boqoradda
adaa murus wax wanaagsan baa ku leeyahay aad baad umahadsan tahay gabadhaasi wax la mid aan leeyahay xigaha kale qadka telefoonka siinaya mandheera waan maqlay een, xigaha kale qadka telefoonka walaal soo dhowo magacaaga الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu
عبد حاج مدارة خمسة واحد الحمد لله mandheera ka waran nakayga soo wacaysa mandheera
سوق حوله ka waran suuqa xoolaha
الحمد لله إلى ما هدنا وهذا نبض اسكو بري واحد وجر ملك haye
هذا الهاي تو هاون هذا هذا الهاي كلا بدل في إله رب نسيع هذا الهايون إله رب نسيع aad ba- aamiin aad baad umahadsan tahay allah roob hana siiyo xigaha kale qadka telefoonkan siinaya mandheera way mahadsan yihin waan maqlay Eh, xigaha kale waan ka xumay qadka uu ku raagay ta- saaxiibka kalaan siinayaa asagana bal saaka siduu ku abaristay walaal soo dhowo magacaaga
هلا والسلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu
السلام حسين حاجر جرير xuseen xagar jireen reeladheera waan inii maqle waad mahadsantihiin
عبو ادي اذان في عنا الحمد لله رب العالمين على ضغط iyo hordhigna waa maqneen hawada ku kala maqneen baa aad iyo aad dhegdheg soo maahan howlaha waa can yihiin soo maahan een, xuseynow maya howla aad bay ugu canyiin alxamdulilah inta hadda aan ka warqabo banaanay mila xagar jiriir macalimiin area abaar unasa kulul hadda muslimka oo dhan ay haysa ma ogiyo hadda cawbariga iyo jawiga aad buu u degan yahay aad baa loo fiican yahay alxamdulilah rabbilcaalamiin sabdoonna waa lahayaa aad baad umahadsantahay xuseynow aad buu mahadsan yahay reeladheera waad mahadsantihiin saaxiibada kale aan u dhaafno oo aan maqalnay reeladheera aan maqlo gaarisa iyo sidoo kale wajaar aan maqlo iyo sidoo kale beled xaabo iyo suufta sidoo kale aan maqlo een, deegaanada kale ee fogfog dhegeystayaal oo markaas idaacadda ay ka- ee, naga dhegeysanayaan sida mombasa iyo meru iyo kajiado iyo sidoo kale dhankaas iyo sielo saaxiibadaas ayagana waa inaan maqlaahay nairobi weliba xaafadda sidii meelaha kala duwan.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لغديرة كو... ساكا كورن حليه جري آن- آن حجر ديرة معلمو وحجر دير نورا مقرتي كورن ساكا حجر ديرة أبو نواد بانكو صوكعني وأدون لسه مورها ساكي جبيق وقبوبي هاي مقرتي هاي
ومقالة كبتي شلع عن كالة سوهد لا ينفضي أحد شغدا عن هاي مقرتي هادي هاد بل نيرو بكبر رمض موكو صوكعدين دق دق دق دق عاد بضو ما صنعي واد ما صنتها شكرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته انتي بوقت الله عافيو
waata wamaadsan yahay saaxiibkaasi dabcan waqtiga nahay awgiis ee, saaxiibadan u ogolaano een, shan daqiiqo keliya inoo soo hartay fadlan een, dhegeysta deegaanada kale walaal soo dhow magacaaga
yuusuf ow asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلك
warniya waa nin la yidhaha cabdilaahi yare magaalada mandheera منديرة كورن ساكا
alxamdulilah walaalow cimiladu waa cimilo roobeed dhankee ka joogtaa Mandheera? Dhankee ka joogtaa? walaal dhankay ka joogta mandheera
suuqa xoolaha suuqa xoolaha dabcan waa mahadsantihiin oo hadalka hadaliin inoo maqlay shukran waa tahay waa mahadsan waad wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi Een, xigaha kale qadka telefoonkan siinaya dabcan waxaan saa u sameynaya waxaan rabaa inaan deegaanada fara badan aan kala ogaada sida kusoo kaakicin weliba siday inoo dhegeysanayaan saaxiibada walaal soo dhowo magacaaga
asalaamu calaykum waalaikum salaam Cum- ah, waad mahadsan tahay cumar akhyaar oo shukran mandheera waa mahadsantihiin
waa laga qayb galaa waa umalayna laga qayb galay mandheera waad mahadsantihiin Ada- ah, een, ilaan hal qad baan isticmaalayna dhegeystayaal qadka kale ma isticmaalayo eh, ilaa iyo shalay een, hal lambar keliyaan isticmaalayaa lambarkaasaan rabaa inaan dhammaan dadka aan wada gaarsiiyo Eh, marka si qaldan ayaa lii qaadanin si- eh, si kalena ayaa lii fahmin hal lambar oo keliyaan isticmaalaynaa waana hal lambarka safaricom keliya marka saaxiibada kale aan u ogolaano walaal soo dhowo magacaaga waan dhawaay walaalkiis waa wanaagsan subax lamid halkee ku sugan tahay
keen abdulaviis iyo dalka etoobiya ka waran suufta dhankeeda
maasha allah walaalkii halkaan ku suganahay jiw aad buu u degiisa wanaagsan ayaa lagu wasbarisay waxaad lahayn madarka wax wanaagsan aan aad bad kuleeyahay shukran waa mahadsantahay gabadhaasi suufta hadalkeeda waa maqlay Een, xigaha kale qadka telefoonka siinaya ceryaha qaxootiyada een, xagadheere waa maqlay dhankaas iyo dhagaxday walaal magacaaga asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu ruqya soo dhowo maas wax wanaagsan walaala maasha allah alxamdulilah ilaahay baa mahadsan nabadan ku abdirisanay
wajeer ka waran saaka maasha allah walaala isocod gaadiidka waxbarashada maasha allah alxamdulilah yuusuf wax wanaagsan adiga dhegeystayaasha dhammaan maqalka ka waran idaacadda maya mahayna mahayna waa tahay waan ka xumahay taas ay daran Een, waan ka xumahay Ee, gabadhaasi wajeer inkastoo lagu howlan yahay korontada oo kale halkaasi naga haystaa dhibaato iyo cilad dhegeysta walaal soo dhowo magacaaga asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa kuma waa daawud xasan gaarta joogna gaarisa ka waran walaalka dhankee ka joogta gaarisa kolsha ka jooga kolejka ka waran saaka alxamdulilah waa fiicanahay haye maxaa hadal haysaa reer kolej ilaa roob usi maleyna aad iyo aad baad umahadsan tahay saaxiibka reer kolej waan salaamaya ee ku mahadsan yahay xigaha kalaan siinaya isagana ee inkastoo dhegeystayaasha aad iskugu cariran qadadka telefoonada ama qadkaasi oo keliya aan isticmaalayn walaalo magacaaga ii sheeg
cali ibraahim nuuriye halkee ku sugan tahay If- ifa ka waran saaka
ifo alxamdulilah ilaahay nabadee nacmuuna siiyey Haye.
Jawiga saaf waa barwaaqa arka shala wuu noo hore aad iyo aad abaadka abaarta yiri allah naga bixi ilaahay idankiisa Aha.
muslimiinta dhammaan calosha oo lasu furo allah la baryo rabdoonka hala badiyo nabadana allah noo ziyaadiyo ilaahay idankiisa aad baad umahadsan Assalaamu tahay calaykum waraxmat- waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu ifo een dhegeystayaas iga soo wacay Een, saaxiibka kale isagana qadka telefoonka ku jiro walaal magacaaga ii sheeg subax wanaagsan walaal magacaaga
caamir misalani caliyow maxaa saaka ma- maxaa dhace waxba ma dhicin taagnimada lagu soo daadacay marka jilaal ma ugu wax kala hadde meel fog meel fog baa ka hadlaysaaye ma qareerkii baa show ku gaarin waan ka xumay cali meel fog buu ka hadlayaa show gabadhi shaaka saaka showshaha uma karin ninka walaal soo dhow magacaaga ma i maqlaysaa
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa kuma
waa cabdi cadow dhisir banabada gaar ahaan libaxlow ka waran libaaxlow saaka
ilaahay mahadla aad baan u fiican caafimaadka seewey dhagdhag soomaan libaaxlow
waan fiicana waan fiicana ilaahay baa mahadla hadalhaanta abaaran aad baad mahadsantihiin abaarta allaha naga bixinaya ilaa idankiis maalmaha soo socdo
waa in sha allah libaaxlow way mahadsan yihiin Eh, daqiiqada oo keliya inoo soo hartay Eh, dabcan meelaha aan maqlin waa dhankaasi meria istielo kajaado weli ma maqlin Eh, sidoo kale nairobi xaafadeeda ma maqlin iyadana inkastoo wajeer ay maqan tahay En, en, xagardheero waan maqlay ifo waan maqlay dhagaxle aan weli maqlin En, sidoo kalena eh, meelo qaar ayaan maqlin ramu uma maqlin En, dabcan dhib ma laha walaal soo dhowo magacaaga magacaaga ii sheeg wacalaykum salaam waan kaa qaada walaal magacaaga
Maryamo Liyaxle.
maryamo libaaxlo ka waran Alxamdulillah, wala fiican yahay.
dhagdhag soo ma ahan Ah, maxaa ma maxaa ma boodha boodhaa saaran tahay waa abaar tune ee
ilaahay naga soo bixiyaan leenayo dawladaan la yaabanayaba aad baad umahadsan tahay shukran maryamo maryamo libaaxlo mahadsan tahay Eh, dhankaas soo maqlay yaa mar kale liiga soo wicin halka daqiiqa ee saaxiibada aan siino walaal soo dhowow dhegeysaha ugu dambaan siinayaa Een, qadka walaal magacaaga mi maqlaysaa ha waan ku maqlayaa waa kuma yahay maxamed xagardheer xagadheere ka warana barwaaqa barwaaqa saaka soo baan filayna waa la rajaynayaa insha allah waan rajaynaynaa bilinaa kariim micirka wax baa saaran yaa cirka xadarruuxaasaa u qubanay aad baad umahadsan tahay walaale shukran haye haye aad buu mahadsan yahay saaxiibkaasi xaga dheere iga soo wacay Een, yaan kusoo xiraa talow dhankuu noqon doonaa fadlan haddii me- deegaankaada aan maqlaa soo wicin Een, waad mahadsan tahay walaal soo dhowo magacaaga hallo star f m
halo waa kuma
asalaamu calaykum isbow wacalaykum salaam ii sheega magacaada fadlan waqti ay u socdaa waa aadan maslaani aadan masalaani ka waran inkastoo hadalkiina aan maqlay maslaani alxamdulilah rabbil caalamiin nabada lagu waa bariiska alxamdulilah jawi waa degan yahay waraasaaka maxay een, waxaan ii saaray maxay tahay ma- maxaale ba si xun u seexateen ya
waa baabaysada saashidaas oo kacirkasoo horeyo ilaahay amarka haye Alxamdu- alxamdulilah rabbil caalamiin waa iska fiicnaa weli maana soo kacay weli shiha weli lagu bandha waryaabal ka kaca bal qaama iga daaya waxaan waa in adeer gacale iga daaya kuba kaasii horeeye masalaani waa gadaal dambe ka hadla isagana aad u mahadsan saaxiibadaasi idaacadda star f m codka gobolka oo dumarka waxaan leeyahay reer masalaani Eh, haddii xilli hore kaco raggiina haddii shaha u buuriya oo kariya naga daya raggan eh, meel fog igala hadlayaan haddii raggu waa in afka u qoysaan ahlan wasahlan marxaban bikum salaamu ullahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuh runtii wacno wanaagsan dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal taariikhdu saaka waxay ku beegantahay siddeed iyo tobanka bisha tobnaad ee oktoobar sannada labada kun labaiyo labaatanka kusoo dhawaada arrimaha gargaarka biniaadinimada iyo qaxootiyada dhegeystayaal aad si toos aad uga dhegeysataan talaado weliba isbuuciba hal mar aad maqashaan una eegno waxyaalihii u dambeeyey qaramada midoobey kaga hadlaan xaaladaha qaramada waa xaaladaha markaasi guud ee qaramada midoobey soo bandhigaan ee ku aadan dunida dhegeystayaal geeska afrika iyo sidoo kale soomaaliya etoobiya iyo sidoo kale kenya jibuuti caalaban ila socodsi anigoo ah ina bakad dhegeystayaal الرحمن ساعدني يا رحمن اشرح waxaana ku ognaa dhegeystayaal waxyaalaha markaasi qaramada midoobey soo dhigaan sida hay-adda socdaalka adduunka i o m الآن واسقي حياتي قرآن لله waxaan sidoo kale dhegeystayaal kaga hadalnaa hay-adaha ee qaramada midoobey ee qaxootiyada u n h c r hay-adda socdaalka i o m ta u n ocha hay-adda cunnada w f b hay-adda caafimaadka w h o hay-adda markaasi beeraha fao haruurta waa hay-adda caruurta ee uni waa unisef الرحمن hay-adaha maxalliga dhegeystayaal sida web relief نجني يا رحمن norwegian refugee council dhegeystayaal وشوف danish dhegeystayaal سنتي waxnada ugu dambeysay ayaan dhahay saaxiibada markaasi la wana- la wadaagnaa halkan usoo bandhignaa dhegeystayaal si aan isla iskula wadaagno oona xogta iskugu warno intuu barnaamijka hawada ku jira dhegeystayaal yuusuf ayaa daadihin doonaa haa kana baydhawaan ku bilaabi doona barnaamijka dhegeystayaal iyadoo aan maqli doono qod- warbixino kala duwan dhegeystayaal oo ku saabsan guud ahaan dunida iyo soomaaliya dhegeystayaal warbixintii u dambeysay abaaraha dhibaatada iyo xaaladaha ee ka taagan guud ahaan geyga soomaalida
للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير iyadoo neecow xoogan weliba ay dulmarayso dhulbacaadka ee hadda ah ee xerada markaasi ee waa dabcan waa xerada markaasi ee waa koran hor wara- waa koran kor قيما يدوش ay markaasi ku nool yihiin dadka barakacayaasha ee ku nool magaalada baydhabo ayaa waxaa markaasi ka soo baxay waa boco markaasi dabcan ee dadka loogu talagelay barakacyaasha waa ku boqolaal saameyn xoogan ay soo gaartay dhegeystayaal ee- ee dabcan ay wax loogu qabanayo dadka barakacyaasha الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدنا ابدا وما ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن رحمن يا رحمن
waa tahay dhegeystayaal waa raxmaan raxmaan barnaamijka intuu hawada ku jira dhextalayna noqon doonta hadduu eebah raali ka noq dhegeystayaal laakiin iminkan wal- dabcan barnaamijka warfuritaankiisaan ku bilowna dhankaasi baydhabo iyadoo markaasi niicow xoogan iyo weliba ay dul habeebaysa dhanka xerayaasha waa barakacyaasha dhegeystayaal ee koran kor waa dhe- waa koronkoor يا رحمن barakacyaasha halkaasi ku dhaqan dhegeystayaal iyadoo eh, dabcan waa coshashka halkaasi ku dhaqan ama halkaasi ay- ay ku hoyanayaan ay ku faraxsan yihiin kuna qanacsan yihiin caruurta halkaasi joogay waalidiintaba caruurta xiisaha welima ka dhex muuqata yurub ciyaarta iyagoo markaasi ku qaylinaya su-aalo kooxaha ay su-aalama isweydiinayaan sidoo kalena isdhex ordayaan caruurta waa cajiib dhegeystayaal oo farxad markaasi ay dareemayaan ee waxba aysan garanayn xaaladda cakran wad- waddanka markaasi ka taagan su-aal ayaa markaas isweydiinaya maxaad naysiinaysaan maanta oo caruurta ugow waxay weydiinayaan wiil dhallinyaro ah maxaad halkan u joogtaan inaad samayso ilmaha yaraa la weydiinaya dhegeysta raxma cabdiyo oo ah mata- markaasi mutadawc xagga markaasi nafaqaynta ah حياتي ayaa xijaabka hog- hogi dabcan waa xijaabkeeda markaasi u xiraysaa ilmo yar- dabcan gabadha yaryar oo markaas aad u dhoola cadeynayo iyadoo markaas garabka ay aad u soo qabanayso ولحفظك iyadoo sheegayso inay tahay iyadana hooyo ay caruur yara haysato ولبسم الله wiilkii weliba dabcan ama caruurta ama asxaabta way ujeedada isku dhex dabcan sheegayaan ama kaga hadlayaan isdhexgalka xoogan ay caruurta yar ay ka dhex dareemayeen gudaha barakacyaasha bay dhankaasi baydhabo وكل ما يدوش لبني ما laakiin la soco dhegeystayaal waxaa markaasi laga had- laga hadlaya cabirka halkan ay kaga turjumayso oo markaas caruurta lagu xaaladooda caafimaad lagu ogaanayo ujeedada ayaa markaasi noqonaysa in bulshada dha- dhankaasi eh, waa bulshada markaasi baydhaba ku dhex nool ama barakacyaasha ku yihiin in caruurta markaasi nafaqadarra ay hayso cabirka cajalada ee loo yaqaano m u a a waa m u a c ayaa cadaynaysa in ilmuhu nafaqadarre ay haysato in uu markaas u baahan yahay daaweyn يا محب markaas laga dareemi karo dhegeystayaal haraadka ee wejiga markaas ka saaran iyo sidoo kale madaxa iyo dhabarka ee ah markaasna baraha ka soo baxeen dhegeysta cabirka cajalada ayaa cadaynaysa in ilmuhu nafaqadarada hayso iyo in markaas u baahan yahay daaweynta raxma iyo weliba saaxiibkeeda xuseen cali waa dabcan waa halka kuwa ka howlgala hay-adda waxay u sii socdaan kooxaha markaasi kooxaha hooyo ah ama hooyooyin ah ee taagan ee dabcan aqaladooda ama hortaagan aqaladooda ee dabcan dhinaca kale kaga taagan si ay markaas caruurta xaaladooda u weydiiyaan iyo siday tahay halkaasi carruurta iskugu yeerayaan sidoo kalena xaaladooda caafimaad ay ku eegayaan يا رحمن waxaan ka mid ah dabcan wasaaradda caafimaadka waxaana halkan marka wax dabcan ay ka socdaan wasaaradaha caafimaadka iyo sidoo kale iska kaashanaya hay'adda caafimaadka adduunka w h o halkaas kormana ku tegaya waxaana halkan nimin inaan markaas qiimeyn xaaladaha nafaqo ay dhammaan caruurta da-dooda ay u dhexayso lix ilaa iyo konton iyo sagaal bilood iyo hooyada uurka leh iyo kuwa markaas nuujinayo in aan markaasi ogaano si markaasi loo fudu waxay no- markaasi no- eh, dabcan dantooda ay nolosha ka cabiri karaan una siin karaan dhegeysan waxyaalaha markaasi u baahan yihiin ee nafaqada booqashada xarunta caafimaadka ee lagu daaweynayo ama sidoo kale wax badan looga qabanaya ee ka turjumaysa inay tahay mid xaaladooda wax cabiraan ama sidoo kale xaaladooda ee lagu oga- lagu ogaan karo xaafadaha ee baydhaba dhegeystayaal iyo weliba dadka barakacyaasha أنا بدن وما
waxay ku bilaabanayaan dabcan ama ku- ay ka bilaabayaan hooyo Xa- xaawo axmed iyo weliba gabdhaheeda yaryar ee u ka- horkacaysa sumeeye yuusuf oo sagaal iyo toban bilood jir ah si tartiib ah waxay markaasi eh, ku qabanayaan aaladaha markaasi lagu eh, dabcan cajalada markaasi lagu qabto caruurta ee nafaqadarada waxay markaasi ku wareegsan yihiin dabcan cududa markaasi yar ee bartamaha sare ee ilmaha markaasi kaga eh, qaban ee kaga qabanayaan gacanta ee calaamada tusayso muujinayso nafaqadarada heerkay gaarsiisan tahay markay ka turjumayso iyo weliba in markaas afka laga gelina birta calaamada iyo weliba nafaqada qofka markaas lagu ogaanayo xuseen isla asagana goobta iyo markaas kama foga cunug yar waxaa markaas lagu ogaanaya da-diisa oo hooyada la weydiinayo sheegayso iyo weliba in gacanta isagana laga saarayo birta ama aaladaha markaas caruurta lagu ogaado dhegeystayaal heerkurkooda ama heerjirkooda dhegeystayaal qaabka nidaamka ee markaas gaarsiisan yahay dhegeystayaal laakiin dhammaan waxay ka turjumayaan markaa fiiriso caruurta oo indhahaad markaad aad ku qabaso ayaa ku- ee ku qancini nafsadaada sida hay-adda qaramada midoob unisef ee kaga hadlaysa halkan ay sheegayso in nafsadaada ay raalli ka noqon karin xaaladda cakran ee soomaaliya ka taagan weliba xera- waa xeryaha markaasi barakacyaasha kuwaasoo sheegay in nolosha dhammaantood ay ku adag tahay dadka halkaasi ku dhaqan waxay markaasi sheegayaan in qaarkood aysan shaqaysan karin guryaha keliya iskaga eg yihiin keentana markaasi caruurta in iyo hooyooyinka ay banaanada eh, gudaha barakacyaasha iskaga ciyaaraan keliya ma ayagoo sugayaan gacanta markaasi hay-adaha markaasi samafalka ah ama samafalayaasha ah ee halkaasi ka howlgalo doorkooda si markaasi ay u qaataan waa mid markaasi u baahan muwaadinimada ama dabcan muwaadiniintaasi ee nafaqaynta u baahan inay markaasi sharaxayaan dhibaatada iyo caruurta markaasi helayaan ay turjumayso in qaarkood badinkoodana ay tahay mid markaasi caqabad ku keeni karto weliba xanuunada ee jirka iyo sidoo kale kan caloosha رحمن waxaa markaasi khubarada ay sheegayaan tilmaamayaan in dhibaatada ay tahay mid markaasi dhibaato iyo culays u keeni karta dhanka caloosha xanuun ilmaha سلام keeni kartana inay noqdaan kuwa markaasi caloosha ka weyn sidoo kale noqon karaan ilmaha mid markaasi madaxa ka weyn waa nafaqadarada sida tilmaamayaan kuwaasoo la sheegay in dhadhanka iyo weliba nafaqaynta u baahan yihiin inaysan badinkooda helin فو أملي لله waxay tilmaamayaan sheegayaan in bilooyin tiro yar oo markaasi fara badan ee caruur ah oo da' yar ama tiro yar ee caruur fara badan ah ay sheegayaan in da'da markaad fiiriso ay ka yirhiin ti- tirada markaas loogu talagalay رحمن Inay sama- ima- ma- ee dabcan loogu talagalay inay helaan nafaqada ayaa hadda haysanin taasi keenaysa in caruurta ay noqdaan kuwa ya- dabcan ay da- ay dan- waa da'dooda iyo weliba markii laisku fiiriyo laisku qaban karin dhegeystayaal kuwaasoo sheegeen in caruurta aad u yaryaraadeen
قرآن iyadoo ay cabirayso eh, dabcan xaaladaha nafaqa in ka badan ilaa iyo sagaashan iyo sideed kun boqol saddex caruur ah waa s- boqol kun oo caruur ah dhegeystayaal wadadooda u dhexayso lixdan ah, lix sano jir ilaa iyo konton iyo sagaal bilood waxay sidoo kale imikan wajahayaan saameynta xa- xanuunka dabcan ee dhanka nafaqa darada halka hooyooyinka sidoo kale meesha aysan ka marnayn waa hooyada uur kale iyo ilmaha markaas ama hooyooyinka ah kuwa wallaca ayagana dhegeystayaal ay dhibaatada qayb markaasi ka yihiin جبريل baydhaba laga hadlaya dhegeystayaal waxaana lagu sheegayaa in afartan iyo saddex kun afar boqol iyo sideed hooyooyin ah iyo markaas imig iyo kuwan markaas naas nuujinaya caruurtooda ayba haysanin ayagana nafaqo kuwaasoo la sheegay inay aada u liitaan una ildaran yihiin وصغير natiijooyinka sahankan ayaa markaas ah kuwa markaas laga noxo iyadoo markaas lagu tilmaamo boqolkiiba konton iyo sagaal caruurta oo markaas la ogaaday inay haysato nooc ka mid ah nafaqo xumida ba'an haddii aad markaas aan la daaweynin nafaqo xumida ba'an oo daran ee sam ee caruurta da-dooda ka yartahay shan sano waxay markaas horsoodi kartaa dhibaatooyin caafimaad oo daran mararka qaarkoodna waxay keeni kartaa dhimasho ما يوصل xog ururinta ah m u s c ee caruurta iyo haweenka taga ee tagta ee daran ama taagta daran ayaa markaasi kusoo beeg- kusoo beegantay xili loo baahnaa iyadoo dhul ballaaran ay soomaaliya ka mid tahay ee markaasi kala ku- la kulmaan abaarihii ba'naa ee afartii sane ee lasoo dhaafay taasoo baabi'isay dalagyadii beeraha ay ku lahaayeen iyo weli sidoo malaayi- iyo sidoo kale malaayi- ah, dabcan tuulooyinkii magaalooyinkii faraha badnaa ee xoola dhaqatada ahaa ee ka baaba'een ka keentay in ay markaasi dib u soo cararaan una g- soo galaan xerooyinka barakacyaasha وانفعنا isla xaaladaha cimilada ayaa sidoo kale ka digtay in lix boqolkiiba lix iyo labaatan dadweynaha afar dhibic saddex milyan oo qof cunto yari ay aada u daran haysato oo barakacyaasha inka badan hal dhibic hal toddoba milyan oo soomaali ah xogta aruurinta m u a c ay baydhabo waxay markaasi ku rogelinaysaa oo sahlaysa unicef iyo weliba howlwadaya- waa howlwadanayaasha inay si deg deg ah u ballaariyaan barnaamijyada nafaqaynta si ay markaas u diyaariyaan saadka xarumaha caafimaadka iyo weliba nafaqaynta in markaasi la koriyo awoodna ee xarumaha xasilinta la siiyo si loo hortago dhibaatada nafaqaynta ee soo food saartay caruurta soomaaliyeed dhegeystayaal waa dhibaatada culayska imikan ay kaga digayso la sidoo kale laga daraasaynayo baahida faraha badan ee beedhabo ee dadka barakacyaasha ay markaasi heli karin in ay noloshooda dabaraan ama caruurtooda ku dabaraan si loo siiyo nafsaameyn unicef waxay markaasi taageertay ba- dabcan baad- ba- baarista in ka badan ilaa iyo sagaal kun oo caruur ah waa sagaashan kun raalli ahaade waa sagaashan kun oo caruur ah oona waxay markaasi da- daaweyn u fidin doonaan kuwa markaasi haysato nafaqoxumida oo ku dhowaad saddex meelood meel da- dadkan barakacay ayuu markaasi ku nool yihiin in ka badan afar boqol oo deegaan oo ay degan yihiin dadka gudaha ku barakacay oo gu- ee ku yaala baydhabo iyadoo hay-adaha aan dowliga ahayn ay shaqaynayaan isku celcelis ahaan ay ka hadlayaan tobanka qoys ee maalin weliba ay yimaadaan halkan ay ah tan markaas ugu hore laga firan nafaqada iyo nafaqoxumada ay markaas hayso iyo weliba dhibaatada haraadka qofka shakhsiga ka muuqdo waa kuwa markaasi soo gelaya baydhabo soo gelaya xarumaha markaasi barakacyaasha halkaasi iska diiwaangelinaya dhegeystayaal sidoo kalena sheegayaan inay halkaasi kusoo qulqulayaan tirooyin aada u badan iyada iyo sidoo kale magaalada caasimadda ee muqdisho hadda maalinlaha ayaa ama maalinta maalinba maalinta kasii dambeysa way sii xumaanaysa qaramada midoobey ayaa dhowaan ka digtay arrimaha xaaladaha waddanka soomaaliya
الرحمن ساعد uguna qiyaastay in nus milyoon caruur ah ama milyan caruur ah oo tiro badan caruur ah in markaasi ay soo food saartay nafaqo xumo ba-an sanadkan labada kun laba iyo labaatanka أسلحة iyadoo tirooyinkani ay aada u sarreysana sahankan ayaa ogolaanaysa in howlwadanayaasha nafaqaynta iyo weliba si dhaqso leh ugu kordhiyaan saadka iyo awoodda xarumaha daaweynta ولحق ayuu yiri eh, dabcan hanad kariye oo ah sarkaal nafaqaynta ee qaramada midoobay u qaabilsan caruurta unicef kormeerayaasha kooxda lama dabcan lamaha dabcan dabcan waa lamanayaasha nafaqaynta keliya hadda waxaa diiradda la saaraya hooyada dhallaanka hooyada caruurta yar haysato iyo weliba caruurta da-dooda ka sarreysa ama ka ka hooseysa shanta sana ilaa iyo lixdan sana qiimaha bilaha markaas yar iyo hooyada walaca ah kuwaas la sheegay in caruurta qaarkood ay kasoo dilmaan keentana in ay hooyada dhibaato xanuun kale ay la kulanto dhegaystayaal dhibaatada iyo halkaasi xanuunada ka taagan ay tahay mid sii kordhi karto haddii hooyada la badbaadinin ama hooyada xaaladeeda waxba aan laga qabanin baydhabo iyo- ee koonfurta galbeed hay-adaha qaramada midoobe oo ay markaasi ku jiraan unicef iyo weliba dowladda iyo weliba howlwada- howlwadanada kale ee maxalliga ah ee dowliga aan hayn ayaa habeen waliba ka shaqeeya sidii loo baajin lahaa ama loo gargaari lahaa dhibaatada biniaadinimo iyadoo la doonayo in la baajiyo howlaha kale laguna soo jeesto barakacyaasha ee qaramada oo abdac- barakacyaasha wadanka soomaaliya dhanka baydhabo sidoo kalena iyo magaalada caasimada ee muqdisho تكبير iyadoo si aada markaasi loo korinayo saadkii weliba agabka si loo sii- si loo sii dardargeliyo cunnada in markaasi lagu caawiyo laguna k- taageero laguna kaalmiyo dhammaan caruurta iyo hooyada iyo dhallaanka taasoo sheegayso inay tahay mid wax badan ka qaban karto kana bedeli karto saameyntan culosyadan ee markaasi ka taagan guud ahaan wadanka soomaaliya يا رحمن waa mid ay sheegayaan in cabsi ay tahay mid ay sidoo ca- waa mid ay sheegayaan inay cabsi gelin karta xaaladdan haddii markaasi qaramada midoobay gaabadkeeda waxba aysan ka qaban ku sheegto inay sidoo kale hadda loo baahan yahay deeqaha wadanka soomaaliya lagu talagalay in si deg deg ah lagu soo xerigeliyo ama si dib si degdeg ah dib loogu aruuriyo lacagta markaasi horaan ay ballan qaadeen si xaaladan wadanka taagan wax looga qabtay abaaraha ay daba dheeraatay dhegeysti iyadoo mustaqbalka maciishada mustaqbalka caruurta mustaqbalka hooyada iyo dhalaanka halkan qaramada midoobey kaga hadlayso sheegayso inay mid u eg tahay xitaa rajadooda ay u- ka- ay dabcan ka dhaadhicinayaan inay markaas ay rajabeeleen kadib markii xoolihii iyo dalagyadii iyo beerihii ay dhammaan ay tabcaanayeen mise ay lahayeen ayaa abaarta uu ka samaysay ama ku saamaysay dhegeystiyaal أبدا ورب xilli shan oo sano laga joogo ama dhegeysaan waa muddooyinka ugu dambeysay xilli roobaadka ee markaas gobolada dhegeysaan bariga afrika aysan waxba ka dayin inkastoo laakiin ay u badan tahay haddana abaaraha soomaaliya iyo sidoo kale gobolka waqooyi bariya kenya iyo sidoo kale wadanka etoobiya ee hadda markaas tilmaamaysa qaaradda afrika inay tahay bariga afrika meelaha ugu saameynta badan uguna culeyska badan uguna baahida badan uguna gargaarka hadda loo baahan yahay in lagu fidiyo idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ee saaxiibada ah goor warka ayaad maqli doontaan warka wixii dal iyo dibadda inaga soo gaaray sagaalka subaxnimo muscab ismaaciil dhegeystayaal laakiin markan iyo ogolaada inaan saaxiibada usoo qabta mid kamid a qeybta barnaamijka ka ah dhegeysanaan shirkada isgaarsiinta eetel حياتي eetel ay hadda kuu keentay adeega xowliga dheer ee foji eetel haatan waxay sii xoojisay adeegyada foji oo aad ka helayso ismaamulada kala duwan ee dalka adeega foji muxuu ku siinayaa adeegan dhegeysa waa mid fudud oo si wanaagsan qofka u isticmaali karo adigoo isticmaalaya ama la socon karto waxyaalaha eetel halkaas oo kugu dhiga awoodnaad u heli karto una yeelan karto dhegeysa inaad si doonto aad uga faa'iidaysan karto una isticmaali karto maanta ku biir adoo qaraacay xidig saddex saddex afar geys haddaad markaasi muuqaal ka daawanayso kaama go-ayo haddaad sidoo kale da- muuqaal ka daawanayso haddaad sidoo kale ka dhegeysanayso sidoo kale kuma dhibaayo ilaa qadki waa lagaa toosiye waa lagaa hagaajiye dhegeysa maanta ku bir qadka telefoonka casriga ee teleteg laanta kugu dhow eetel soona qabsan lafta ee telefoji adigoo qaraacay xidig saddex saddex afar gees waxaaba intaasi kuusii dheer dhegeysta dhegeysta inaad ku guuleysan karto adeegyada ee telemani aad si bilaash ah lacag aad ugu diri karto waxaadna marka sidoo kale ugu diri kartaa shirkadaha kala duwan ee isgaarsiinta waxaad dabcan markaad wax iibinaysana waxaad ku bixin kartaa adeegyada adigoo adeegsanaya simkarkaaga ee tel shirkaday dooniba ha ahaatee internetka ee telefoji wuxuu markaasi kaa caawinaya inaad daawato waxyaabaha badan ama waxyaala fara badan sida inaad gaawato xirfadda oo aad markaasi ka barato sidoo kale caruurta waxay markaasi ka muraajaceysan karaan casharadooda kuwa markaas madaariista kuwa markaasi dugsiyada maskuulada dhegeysta dhegeysa goorma si wanaagsan aad uga faidaysanaysa adeegana foji waa markaad leedahay telefoon casri ah maanta soo iibsa telefoonka smartphone hel qadka wanaagsan ee atel dhegeystana wac oo noo sheeg xaalada markaasi ay iminkan aad kaga faidaysan karayso shirkada isgaarsiinta eat عريان lama ma fahansantahay etel waxyaalaha markaas ay kuusoo kordhin karto ma fahansantahay waxyaalaha ka heli karto shirkada isgaarsiinta etel waa aragti weli faa'iidadeeda dhegeystayaal adigoo markaas wicitaankaysan ku dhibaynin lacagta sidoo kale aysan ku dhibaynin dhanka internetka sidoo kale ay ku dhibaynin oo waxaas oo dhan ah ay markaasi kaa hagaajisay kaa nasaxday dhegeystayaal keliya kaa doonayso inaad markaasi tilaabsato waxaad fursad u helaysaa inaad markaasi guulaysato noqoto bal haddaba waxaa markaasi keliya lagaaga baahan yahay shirkadaha waxyaalaha markaasi ay bixinayaan inaad qayb markaasi ama xubin inaad ka noqoto dhegeysta si dadka bulshada kale la mid ah oo la noqoto dhegeysta maanta baqaraac adoo ku biiraya shirkada isgaarsiinta ee atel xidig saddex saddex afar geys waa xidig saddex saddex afar geys mise xidig saddex saddex afar afar geys staff three three four hash aad qaracaysaa oona ku bir airtel saaxbiga hayada socdaalka adduunka i o m يا نور يا محكم qoraal yar ay diyaaraysa dhegeysa dadka barakacayaasha ah ama dadka markaasi gudaha wadanka soomaaliya ku barakacay ayaa halka markaasi kaga hadlaysa iyuliba gargaar yar oo markaasi lacag ah cash transfer waxaa loo yaqaana dhegeystayaal ay siiyeen dadka halkaasi ku dhaqan
تكبير تكبير waxaa halkan laga hadlaya dhagacan dhegeystayaal waa galbeedo xaashi guutaale ضاء konton iyo sad- waa konton iyo saddex sano jir waxay markaasi ku nooshay deegaanka xeeb oo ku- ay ku nool yihiin dad markaasi barakacyaa leh ee i d p s ee ku taalla magaalada cadaado gobolka galgaduud ee soomaaliya iyadan oo sideed caruur ah haysato galbeedka waxa uu us- usoo usoo dhabar adeegtay dhibaato badan balse markii ay ku waadiyeen noloshii abaarta waxay markaasi ka qaxday magaaladii ay ku dhalatay ay markaasi ay joogeen xayntii ama xoolihii ayna ku haysatay waxaan lahaa dabcan sabab- dabcan sababo badan oo aan markaas uga tago mo- da- magaaladayda ay tiri mid ka mid ah waxaa markaas ahayd in kooxda hubaysan ee si xoog ah oo markaas u askareeyeen caruur deegaanka ma aha keliya inaan markaas askareeyeen caruurta laakiin waxay sidoo kale nagu qasbeen inaan bixino qarashaadka bishii ilaa iyo konton dhegeystayaal lacagta maraykanka ah بكتاب dolarka maraykanka dhegeystayaal konton waxaa kaloo weydiiye ay dabcanna weydiinayeen noocyo kale oo canshuur ah afar sano ka hor noloshaynu waxay ahayd mid markaasi qurux badan xoolo iyo beer ayaan markaasi lahayn balse wax waliba way isbedeleen waayna wa- wa- waana weynay ayay raacisay galbeedoo xaanshi guutaale iyadoo markaasi xustay inay markaasi ku faraxsan tahay inay gaarto deegaanka loo barakacay xeebta iyadoo markaasi taageero laga helayo sanduuqa biniaadamnimada ee soomaaliya galbe- waa gabadha xaanshi waxay markaasi heshay ilaa iyo boqol doolarka maraykanka bishii iyadoo oo loo marayo mashruuc lacag eh, bixinta ee shuruud la-aanta ah oo ay hirgelinayso hay-adda maxalliga ee center peace of democracy c b d
لله ولحفظ كتابه si aan u badbaadano haniga caruurteeda waxaan markaasi go-aansanay inaan markaasi ganacsi yar ka furto xerada gudaheeda halkaasi oo ka bilaabay iibinta dharka haweenka ee diracyada ayay tiri hooyadaasi oo konton iyo saddex sano jirka faa'iido yar ayaa markaasi ka helay iibi dabcan iibkaygana maalinlaha tani waxay markaasi runtii kaga bedeshay kana cabisay qoyskayga inaan markaasi waxba anasan u weynin maalinta waxay quudan lahaayeen sidoo- sidoo kalena kobicii caruurta ayaa sare ugu kacay oo waxaa markaasi ka badmaaday nafaqadarada caruurta haysato ee go- ee xerada markaasi ka dhex taagan iyadoo taasi keliya ay noqotay inaan ku badbaadiyo noqotana inaan ah waxyaalaha markaasi tabarta u u yeelayso caruurtayda nafaqada siin karaysana aan u raadiyo waxay jirtay waqti waxaa jirtay in markaasi in hal cunto la helo Ay markaasi ay nagu adkeed sidoo kalena in maalin kale aan cunno markaasi ay noqon jir- ay noqon jirtay ama ay la heli jiray cunno ilaa isbuuca ah, dabcan raalli ahaad ilaa maalinta kale inaan cunno helo lacag cadaan ah oo la helay waxaan awoodnay inaan markaasi bixiyo baahiyada markaas asaasiga caruurtayda intaa waxaasi dheer lacagta cadaanka ah waxay markaas ii suurtagelisay inaan dib u bixiyo deynta ama deymihii markaasi aan qaaday oo dadkaygu lahayeen waa mid markaasi daa- dabcan dhibaatada iyo culeysada faraha badan keentay in deegaankii aan ku sugnay aan kasoo cararnay kusoo noqonay mid barakacay aad barakac markaasi ku noqdo cadaado keentay in markaasi marxalad amni darro ah keentay markaasi abaarta xoogan ee soomaaliya ka taagan keentay markaasi in noqoto in ah xoolihii ay naga xa- ay naga xaalufaan ama sidoo kale xoolaba ay nagu dhacday dhegeysa sida hooyadaasi ay ku sheegeen waxaashi guutaaley ay sheegaysa inay tahay mid markaasi laga sheekeyn doono in wadanka uu soo maray ee afartii sane abaarta ay ahayd midii ugu darneed ee abed la arkay dhegeystayaal ay noqdeen in xoolaha markaasi dhammaan ay iska wada fadhiistaan halkii goobta ay fadhiistaan ay dhammaan ay ku wada nafbaxayaan caruur dabcan xoolaha waxay sheegtay wixii xoolo aan qabnay qaarna waxaa markaasi ay u qaatay walaayada ee markaasi loo qaatay ee kooxdan halkaasi ka dagaalanto ayaa u qaatay canshuur قلب ay markaasi ay sheegayaan in ay markaasi ku waajibayso dadka xoolo dhaqatada قرآن
qaarna waxay markaasi lahayd abaarta xoogan لا halka sidoo kale noqotay in caruurtan la soo baxsado oo ayaga noqotay in la askareeyo oo ay noqoto ama ay askareeyaan kooxaha halkaasi ka dagaalama taasay noqotay in xasilooni darro ay markaasi niyadeeda ay gasho kana soo carar halka الخط lacagaha ee billaha iyo shuruudaha la-aanta ee ka caawinaysa dadka ma dadka badan ama dad bar- waa dadka badan ee barakacyaasha ah oo markaasi ku sugan soomaaliya sida galbeedo xaanshi gutaale inay markaasi soo nooleeyaan noloshooda marka loo eego kormeerka qaybinta ee kadib ee c p d dhegeystayaal c p d waxaa loo yaqaanaa center peace and democracy dhammaan qoysaska waxay soo sheegeen inay markaasi noloshooda ay soo hagaagtay intii lagu jiray hirgelinta mashruuca iyagoo inta badan awooday inay daboolaan baahiyadooda as-aasiga gaar ahaan cuntada
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير والضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان رحمن يا رحمن بمجين يا رحمن أصبقي ما يدوشو نبني ما يوسيتي ناوتي رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا waa agaagul idaacadda star f m ayaa naga dhegeysanaysaan saaxib yaal dhegeysaan dhammaantiin iminkan hay-adda socdaalka warbixin kale ay soo saartay iyadoo markaas iskala kaashanayeen hay-adda qaramada midoobey u n hay-adda markaas u n oosha dhegeystal warbixinta markaas waxaa lagu saadaalinaa dhanka cimilada iyo warbixinta markaas qaybta kaalinta ay dunida kasoo gelaysa wadanka soomaaliya heerkulka sare ee sanadkan kaasoo kasi dabcan sii hurinayo masiibooyinka soomaaliya bakistan iyo adduunkao dhan ase la saadaaliyey waxaana laga hadlay mustaqbalka la dhimasho soo noqnoqda iyadoo kasii ee kasii daraysa xaaladda xaalado deg deg ah biniaadnimo oo kulaylka la xiriira warbixin cusub ayaa markaasi ka digaysa lasoo saray dhegeystayaal waxaana leeyahay a new report one sii saadaaliyey dhegeystayaal bil ka hor shirka dabcan shirkii waa shirkii waa shirkii toddoba iyo labaatanaad ee qaramada midoobay ee isbeddelka cimilada ee cop 27 kulayl aada u daran diyaargarowga kulaylka mustaqbalka wuxuu markaasi leeyahay isbeddelka cimilada taasoo ka digaysa kulaylka weliga khatarta badan tilaabooyinka dabcan gardarada ah waa in marka hadda la gaaro tan sida markaasi looga hortegi karo kulaylka soo noqnoqda masiibooyinka ku keeni karto in ay markaas noqdaan in ay abaarta sii dabadheeraato sidoo kale noqoto qorax joogta ah noqotana sidoo kalena in la helin biyo noqota dhulka markaasi qalayl ah iyadoo dhibaatadan cimilada ay tahay mid aan wax laga qaban karin dhacdooyinkan cimilada aadka u daran sida kulaylka iyo weliba dabcan daadadka ayaa si adag markaasi u gaaraya dadka aadka ugu nugul ee wadamadaasi caalamka ayaa waxaa tiri martin griffin kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobey arrimaha bini'aadanimada iyo weliba iskudubaha gargaarka degmada dabcan deegaanada ama deg dega dhegaystayaal ma jirto meel saameynta si naxariis darra ah looga dareemay dalalkii horeba ula dadaalay dhacay ama sidoo kale ula dadaal dhacay gaajada colaadaha iyo weliba faqriga inay tahay markaas mid kasii dar karayso sii dabcan kasii dari karayto sidoo kale sii ballaaran karayso warbixinta ah oo ah tii ugu horeysay ay si wadajir ah usoo dabaceen xafiiska qaramada midoobey ee xiriirinta arrimaha bini'aadanimada iyo weliba xiriirka caalamiga ee laanqeyrta cas ee ururada bisha cas ee i f r c ayaa bixisay tallaabooyin la taaban karo oo bini'aadinimaha iyo weliba go-aan gaaraysa ay markaasi qaadi karaysa si loo yareeyo kulaylka ba-an ee ugu xun ee hadda saameynta ee markaasi looga digayo dunida labada kun laba iyo labaatanka ayaa hore loo arkay bulshooyinka ku nool waqooyiga oo dabcan waqooyiga africa australia dhegeystayaal yurub iyo koonfurta asia iyo sidoo kale bariga dhexe ee ku neef dabcan ee ku neef qabowtay tirar heer fara badan ee herkulaelka xasaradaha leh daawooyinka ama dabcan waxaa galbeedska maraykanka iyo shiinaha ee markaasi ku xirmayey kulayl daran dhegeystayaal kuwaasoo la sheegay in sare usii kicin warshad ah wax soo saarka ah oo keenaya in markaasi sunta ay cirka geliyaan ama sunka markaasi banaanada ku bixiyaan qiiqa uurada wato keenayo in markaasi waxyaalo fara badan ee hoorka ah cirka ay saaraan dhegeystayaal xiri karana tilaabooyinka markaasi roorabka ku heli karaan ama lagu heli lahaa dhegeystayaal sida ay tilmaamaysa qaramada midoobe kadib saadaalin xoogan ay samaysay waxaa halkan lasoo hadalqaada dhegeysta wadanka soomaaliya waxaa sidoo kale lasoo hadalqaada dhegeystayaal bakistan waa labada shay ugu daran hadda ee aadka qaramada midooga hadlaysa kana hadlaysa sheegayso in dhulka kale oo dabcan dhulka markaasi qallalan laga heli karo noqon karaysana mid markaas waxba aan kasoo bixi karin noqon kartana mid abaaraha ay markaasi san ka gu'in waxay sidoo kale noqon kartaa mid robabka ay ku yar yihiin sidoo kale san helinba shantii sano hal mar laga yaaba inay helaan waana meelaha markaasi ugu dalaga wanaagsan dhegeystayaal sida tilmaamayaan qaramada midoobay iyadoo markaasi dhanka markaasi ay kaga hadlayaan xaaladaha cakaran ama xaaladaha markaasi keeni kara kulaylka dhibaatada warbixinta waxay xustay in tobanaanka sano ay soo socdo kulaylka la saadaalinayo inuu buuxin doono uu dhaafi doono xadka jireed iyo weliba bulshoba waa bulshada ee markaasi biniaadamka ee gobolka sida saaxil الله geeska afrika iyo koonfurta weliba koonfurta galbeedka ee asia kulaylka ba-an ee ka jira goboladaasi ama ay baa- dabcan baahiyaha biniaadamnimada ay noqon doonto mid aada u sarreyso loona baahan doono in markaasi noqoto qof qaboojiyo ama in markaasi ay noqoto in nafsadda ama jirka u noqdo inay u baahdaan biyo mar weliba kadib kulaylka ku furman karaya jirka waxay markaasi keeni doontaa dhibaatooyin ballaaran oo iyo khasaare nafeed isku socodka dadweynaha iyo weliba sinaan la-aanta hor leh ayaa markaasi ay warbixinta ka digaysaa ma sidoo kale sheegi kartaa in ay dhibaato xoogan ka keeni karto dhegista dhibaatada cimilada waxay sii xoojinaysaa xaaladaha degdega ee biniaadinimada ee adduunka oo dhan si aan markaasi looga hortegno s- saameyntan ugu xun ee dhanka kulaylka iyo xaaladahan dhibaatada ku keeni karta dunida oo dhan waa in markaasi si siman ula- u- dabcan u maalgashanaa la qabsanaa alma- la qabsiga ee yareynta gaar ahaan wadamada halista ugu jiro ayuu yidhi jaban waa jagan chapigan waa ninka lagu magacaabo eh, dabcan waxaa sidaas yidhi Ja- waa Ja- waa Jaban- waa jagan chapigan xogayaha guud ee i f r c cop waxaa markaasi ku buur- ku boorin doonaa hogaamiyaasha adduunka inay markaasi xaqiijiyaan in maalgeshiyaan uu gaaro bulshooyinka maxalliga ee safka hore kaga jira dhibaatooyinka cimilada ee dunida ee wadamada markaas hadda soo kacayo sida warbixinta ku sheegay jagan haddii bulshooyinka uu diyaar garoobaan inay markaasi saadaaliyaan khatarada cimilada oo loo qa- loo qa- loo qaabeynayo inay tallaabadan qaadaan waxay markaasi ka hortegi doontaa dhacdooyinka cimilada daran inay noqdaan masiibooyinka bini'aadinimada ee dunida mar waliba hadaleynteeda afkeeda uusan ka bixi doonin haddii aan waxba markaasi ay- ay markaasi laga qabanin sidoo kale iskaashi xooggan diradda lagu saarin ka hadalkeeda arrimaha cimilada الرحمن ciidaha kulaylka ayaa markaasi u gaadhsan sinaan la-aanta taasoo saameynta ugu weyn oo ku leh dadka la tagooray iyo weliba kuwa markaasi aan la tagoorin dhegeysti waxay tani markaasi kaga turjumaysaa kaga hadlaysaa ma aha keliya takoorka waxa laga hadlayo balse ay tahay warbixinta waxay markaasi nux- ku nuxnuxsanaysaa mudnaanta degdega ah markaasi loo baahaya inay noqoto maalgashi ballaaran cid weliba ee joogtayso si loo yareeyo isbedelada cimilada iyo weliba taageerida la qabsiga mud- dabcan muddada dheer ee dadka ee aadka ugu nugul inay xaladan markaasi la qabsadaan laakiin noqon karto in mustaqbalka dambe ay noqon doonto dhegeysta waxaana saadaalinay tobanka sane ee soo socoto in xaalada ay sii cakinaan doonto aysan noqon doonto mid markaasi kulaalada sii jiri doonaan wadamada weliba geeska afrika soomaaliya ayaa markaasi halkan lasoo hadal qaaday ama sidoo kale carabka loogu dhuftay لمن يا رحمن warbixinta waxaa sidoo kale ay ogaatay in kastoo ay saameynta kulaylka ba'an ay uu yahay mid caalami ah haddana dadka qaar ee si adag markaas u saameyso kuwa kale bulshada nugul sida beeraleyda ayaa markaasi lagu riixayaa jiidda hore ee dagaalka kananka ah waxyeelka ee geedaha dhegeystayaal iyo sidoo kale in markaasi tirooyin fara badan ee la abuuro geeda ah kuwaasoo sahli karo fududeyn karo in ay heli heli karo neecow waadeeca neecow qawow ama sidoo kale qawow markaas la heli karo waqtiyada habeenka caruurta iyo weliba haweenka uurka leh ayaa markaasi noqon karaysa inay ku adkaato inay markaasi arrintan xaaladan ay fahmi waayaan noqoto kuleel joogta in uurkooda uu ka galo mise jirka uu ka galo محمد dhimasho iyo xanuun ayaa sidoo kale wadataa dhegaystayaal kuleelada faraha badan ee markaas iminkana kasii digayaan qaramada midoobay sanadaha soo socda ama tobanka sane ee soo socdo noqon doonto in haddii waxba aan laga qabanin oo iskaashigeeda hadda waxba laga bedelin
للحافظ وهو صغير والضاء العين قرير يحمل wadaaduunka ugu dakhliga yar ayaa durba la kulmaya koror aan markaas u dhigmin kulaylka aadka u daran dalkan ayaa markaasi ah kuwa ugu yar ee lagu eedeeyo isbedelada cimilada laakiin waxay arki doonaan kororka weyn oo tirada dadka helista ugu jira ee tobanaanka sane ee soo socda aqoonta si loo ko- dabcan loo kordhiya dabcan loo kordhiyaa ee aqoonta isku dhanka eh, dabcan eh, waa ku dhaqanka wanaagsan ee ku- ee ku xiran digniinta ugu horeyso tallaabooyinka la filanayo iyo weliba habka ka jawaab celinta kulaylka warbixinta waxay soo jeedisay shan tallaabo oo muhiim ah oo markaasi ku socda si loo caawiyo dadka aadka ugu nugul oo sidoo kale la qabsan kara
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدنا bixinta macluumaad hore oo ku saabsan mawjadaha kulaylka si looga caawiyo dadka iyo weliba mas- dabcan mas-uuliyiinta inay qaadaan tillaabooyin wakhtigooda ku habboon taageerida u diyaargarowga oo la badisho ficilka la filayo gaar ahaana jirayaasha maxalliga kuwa markaas inta badan ay jawaabuhu ay markaas u horeeyaan in xaaladaha deg dega wax looga qabto si ay markaasi cid kale loogu hadlayo iyo weliba in iskaashi dhammaan dadka ay ka wada qaataan doorkooda loo soo loo helo hab cusub oo markaas waara oo markaas lagu maalgeliyo waxqabadka maxalliga la qabto ama la qasbo jawaabaha bini'aadanimada si loo dardargeliyo kulaylka baan ururada bini'aadanimada ayaa durba tijaabiyey hab ay markaas mid yihiin guryeynta deg dabcan oo guryeynta ama guryaha markaas in lagu abuuro geedo fara badan tilaal fara badan dhegeystayaal cagaaran ay sidoo kale xarumaha eh, dabcan qo- waa qaboojinta iyo weliba hagaajinta jadwalka du- een, dugsiyada oo markaas qayb markaas xubin ay ka noqoto in beer- in la abuuro geedo fara badan laakiin tani waxay markaas u baahan tahay ama u baahnaan doontaa maalgashi la taaban karo oo cilmi baaris iyo weliba waxbarasho ah xoojinta ka qaybgalka guud ahaan biniaadinimada iyo weliba horumarka iyo weliba dhinacyada cimilada يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو املي لله ولحفظ كتاب الله من اول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن بمجني يا رحمن
weli idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysaan saaxiibada eyatel ay hadda ku keentay adeega xawliga dheer ee fowji eyatel haatan waxay sii xoojinaysa adeegyada fowji oo aad ku helayso ismaamullada kala duwan ee dalka adeega fowji wuxuu markaasi ku siinaya adeega dhegeysa mid fudada si wanaagsan qofka uu isticmaali karo dhegeysa la socota eyatel uu yahay mid aad awoodi karto oo aad ku helayso faa'iido badan maanta ku biir adoo qaraacaya xidig saddex saddex afar afar gees محمد يا haddaad muuqaal markaasi ka daawanaysa qaybta youtube-ka ربي ma aha mid markaasi kaa go-ayo mise kaa istaagaya haddaad wax soo dayisanayso sidoo kale kuma dhibaayo waayo maba aha mid markaasi culays ah ilan waa lagaa saxay waa lagaa hagaajiyay hadda in badan markaasi culays uu kugu keeni jiray hadda kuuma keen وهو صدري dhegeysa maanta ku biri qadka telefoonka casriga ee teleteg laanta kugu dhowa ee tel soona qabsa lafta ee telefoji qaraaci dig star saddex saddex afar afar geys star three three three four hash
رحمن يا رحمن بمجني يا رحمن اصبحي ما يدوشو نبني ما يوسيتي ناوتي رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن الله dhegeysa waxaa lagu leeyahay ma waxaaba intaa kuusi dheer dhegeysa inaad ku guuleysan karto أجمع haddaba guusha gaara horta maxaa kaaga horeeya بك waxaa lagu leeyahay haddaad markaasi muuqaal ka dawanayso qaybta youtube-ka ma aha mid markaasi kaago amase kaa istaaga وسلام wax soo dejisa sidoo kale kuma dhibayo ila markiiba waa ku- waa- waa ku shaqeynaya howlihii oo dhan dhegeys maanta ku biri qadka telefoonka casriga ee etel tegland kugu dhow ee etel soona qabsa lafta ee telefoji qaraax xidig saddex saddex afar geys waxaaba intaasi ku dheer dhegeysta inaad markaasi ku noolaanayso adeega etel Ama sidoo kale wax badan uu kaa dabari karo nolosha sidoo kalena wax badan ay ka qaban karto ma la socota adeegaasi muxuu yahay waa etel money dhegeystayaal oo aad si bilaash aad lacag ugu dirsan karto waxaadna sidoo kale aad u diri kartaa shirkadaha isgaarsiinta ee kale markaad wax iibsanayso waxaad ku bixin kartaa adeegyada dhegeystayaal adigoo adeegsanaya simkaarkaaga airtel shirkadaha doontaba haba ahaatee mid markaas aad dhihi karto airtel baan wataayo shirkada mo ka iibsan kara maaha meesha doonta wax kaga iibsan kartaa supermarketyada lacagaha markaasi baybilka buy goods dhegeystayaal waxaasoo dhan ayaan iskaga bixin kartaa adeega marka waxaa soo iibsato waxaa soo gadataa internetka iyo telefonji wuxuu kaa caawinayaa inaad daawato waxyaabaha badan ama sida inaad ka daawato xirfad oo aad markaas ku barato si kale caruurta waxay ka, ka muraajacaysan karaan ama casharada markaasi layliga ah loo soo dhiibo iskuullada madaarihiisa dugsiyada inay halkaasi ka muraajacaysan karaan dhegeystayaal telefoonka casriga ah dhegeysta dhegeysi goormaa si wanaagsan uga faa'iidaysan karaysa adeega foji waa markaad leedahay telefoon casri ah maanta soo iibso telefoonkaasi smartphone ho- oo smartphone oo hel qadka wanaagsan ee airtel dhegeyste sheeg oo waxaa markaasi kaga faa'iidaysataa ama waxaa kaga faa'iidaysa inaa noo sheegta adeega airtel foji waxaad fursad markaas u helaysaa inaad markaasi guulaysata noqoto adigoo markaasi ka faa'iidaysanayso waxyaalaha markaasi kala duwan ee shirkadda ay bixinayso ama ka faa'iidaysiga adiga qof waliba isticmaalkiisa iyo weliba dadaalkiisa keliya ku xiran tahay adeega hadday tahay dhanka isgaarsi oo dhanka- oo hadday tahay dhanka markaasi ma- een, waa dhanka wicitaanka hadday tahay dhanka markaasi adeega mp waa adeega markaasi simkaarka adeega airtel money airtel money waxaa loo yaqaanaa dhegeystayaal سلام
haddii tahay markaasi dhanka baraha bulshada internetka dhegeystayaal airtel markaasi foji xawaaraheeda oo aad markaasi wax badan ay kaga qabatay kaga bedeshay املأ maanta fursad baa haysataa dhegeystayaal ha iska beeldarayn fursadahaasi قلبي قرآن لله لله يهفو آملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن أمكني يا رحمن أصبحك ما يدوشو
hay-adda oxfam
ناوتين hay-adda oxfam ama oxfam dhegeysa waxaa u taqaana dhegeysa oo warbixin ayaa iyadana soo saartay halkan kaga hadashay xaaladda markaas waddanka ka taagan iyo weliba dhimasho ay saa ka sheegayso hal qof ayaa markaas laga yaabaa inuu gaajo u dhinto soddon iyo lix kii ilbiriqsi kastaa inta u dhexayso hadda dhimaadka sanadkan abaartay halakaysay bariga afrika iyadoo meelaha ugu daran ay ku dhufatay macluusha oxfam ayaa markaas ama oxfam ayaa markaas ka digtay maanta xaaladda cakran ee waddanka soomaaliya ka taagan للعالم والإنسان تكبير تكبير
hay-adda caalamiga ah ayaa markaas ka digtay in xaaladaha soomaaliya etoobiya iyo kenya ay aada markaas ugu sii darayso xaaladaha العين ay tahay mid markaas iminka aan laga sheekeyn karin keliya u baahan tahay ficil in wax laga qabto ينير soomaaliya waxaa dhibaatadan ugu darneyd ee dhanka gaajada marka la eego inta la xasuusto nolosha iyadoo tirada dadka ay la soo daristay gaajada daran durba dhaaftay tiradii ay saameysay macluushii labada kun koob iyo tobankii markaasoo in ka badan rubuc milyuun oo qof ay markaasi ku dhinteen ku dhowaad lixdii qof ee soomaaliya ee ku mid ayaa hadda markaasi wajahaya gaajo aada u daran qaybo badan oo ka mid ah gobolka ayaa waxaa soo s- gaaray ama soo gaaray afar xilli roobeed oo baaqday oo waqtiyadii markaas ay ku xisaabtamayeen dabamaray dhegeystayaal keentay barakac xoogan keentay xaalufin keentay markaasi dhimasho keentay socdaallo fara badan keentay in markaasi ay ku imaadaan barakacyaal ay ku noqdaan cooshash kale ay ka noqdaan الله keentay in xoolihii dhammaan ay ka wada dhintaan dhegeystayaal oo ay markaasi shay ay kaga soo tegeen ama shay ay wataan aysan jirin iyadoo laga yaabo in mid marka midii shanaad oo uu u di'i doono saddexda bilood ee soo socoto iyadoo isbedelka cimilada uu xulufeeyey dalagyadii beeraha uu ku qasbay xoolo dhaqatada inay markaasi tagaan habnololeedkii caadiga ah walaasha waxaa markaasi meelo badan ugu sii daraysay iska hormaadyada kudarida cudurka saf waa dabcan arrimaha cudurka covid sagaal iyo toban sano uu kaca qiimaha cuntada qeybaha kale ee dalka iyo weliba wadanka markaas ruushka oo asagana du- du- dabcan duulaan ku haya mase dagaal ku haya wadanka ukraine falanqaynta oxfam ayaa markaasi xogtii ugu dambeysay ee la hayo waxay markaasi muujinaysaa in heerka dadka ku nool soomaaliya etoobiya kenya ay gaajo ugu dhimanayaan ko- ay kordhayaan tan iyo bishii may markii ay u qiyaastay in qof uu u dhim- uu u dhimanayo afar iyo sideed ee birqsi kasta in dib u dhac u khatar ah oo markaasi ku aadan bixinta gargaarka malaayiin ga- waa malaayiin markaasi ku saabsan oo xolaha ama malaayiin markaasi dhiman ama waa malaayiin markaasi dad u baahan gargaar u baahan gargaar sax ah inay helaan si gaajada saaran ay iskaga dulfeedaan mise looga dul xogta ama xog la-aanta lahayo ayaa ama xogta markaasi lahayo ayaa markaasi eh, la mamnuucay ama la mamnuuc ah in markaasi suurtagal noqon karayso weydin weydimayaasha in markaasi lagu daro sudaanta koonfureed dhibaatada hadda ka taagan wadanka soomaaliya in markaasi loo qirqeyb loo kala gooyo qoondooyinka ay noqon karayso in ay keliya loogu daayo wadanka soomaaliya ay markaasi ka jirta musiibo gaajo ah oo sababay fatahaadaha iyo weliba colaadaha halkaasi daba dheeraaday muddooyinka ugu dambeysay waxaana afarta wadan in ka badan lix milyan oo caruur ah ayaa markaasi soo faasaartay ama durba la ildaran eh, ama la ildaran yihiin nafaqo darro ama nafaqo xumin bahan daani sarkashira waa daani waa daani skrash darajah oo ah madaxa markaas dufrinta oxfam g b ayaa tiri ayaa yiri eh, iyadoo gaajada i- eh, ay ku eh, ay ku markaas ay ku galaaf ay galaafanayso nolosha heer aada u sii kordhaysana ay tahay su-aasha waxay tahay imisa qof oo kale ayaa u baahan inay dhintaan ka hor intay uu dunida markaasi ku dhaqaaqin ama sidoo kale soo baraarugin
واسقي حياتي قرآن aylo-dhaantu waxay soo baxaysaa muddo bilooyin ah haddana dowladaha iyo weliba deeqbixiyaasha kale weli waafi w- ugama jawaab bixinin xaqiiqda xun ee markaasi iminkan ma- mala- dabcan maalgeliyaasha ama sidoo kale dadka lacagaha bixiya ay xa- ku xayirayaan dabcan halganka quuska dhammaan iminkan dadka ay ka gaaraan badbaadinta nolosha halgalkan ayaa noqon kara mid markaasi lagu badbaadinayo mise lagu badbaadin lagu luminayo badbaadinta dadka shacabka ah, dhegeystayaal ama dadka ee markaasi ku nool wadanka soomaaliya sida warbixinta oxfam ay ku sheegay lama yaabayo in markaasi haddii aan maqlo qof ayaan u dhintay gaajo ilaan xaaladda waxaan ogyahay inay tahay mid markaasi sii xumaanayso waxaan ognahay mar- waxaan ognahay xaaladaha mar waliba lasoo tebinayo waxaan ognahay dhibaatada culeysada gaajada halkaasi ka taagan ee barakacyaasha ay ku jiraan iyo weliba caruurta imikan hooyada dhallaanka sidato dadka waayeelada nolosha dadka waxay markaasi baabi'isay xiisadaha cimilada oo aysan waxba saam- saamayn ama amsa- nafsadooda galaabsan dhegeystan afar xili roobeedkii xaaladahooda way dabcan way baktiyeen ama xo- waa xaala- waa xoolahooda way baktiyeen dalagyadii ayaa markaasi fashilmay awoodii ayaa markaasi ku qasban wax markaasi ku qasban la- ku qas waa ku qasb waa dabcan ay ku qabsan lahaayeen ayaa sidoo kale hakad ku galay kuna fashilmay markaasi noqdeen inay joog ama goobjoog keliya u noqdaan xaaladaha dhacaya dhegeystayaal oo keliya indhaha ay ka fiirinayaan يحمل waddanka qaniga ah waxa badan ka qabtay isbeddelka cimilada waxay leeyihiin mas-uuliyad akh- dabcan akhl- waa dabcan akhlaaqiyeed si ay dadka ugu ilaaliyaan waxyeelada markaas ay geysanayaan oo dhibaatada ayaga qayb ah ama hurinayaan ilaa hadda sanad maaliyadeedka u k waxay xaqiijisay in uu qoondeeyay boqol iyo konton lix milyan oo geni ah ee bariga africa in ka yar shan mil- shan bilood shan meelood meel boqol iyo- waa sideed iyo toban boqolkiiba sideed boqol lixdan iyo kow milyan waa sideed boqol lixdan iyo kow milyan oo la bixiyey labada kun sideed iyo- ilaa iyo lab- waa labada kun se- toddoba iyo tobankii ilaa iyo labada kun iyo sideed iyo tobankii intii lagu guda jiray xiisada gaajada ugu dambeysay ee gobolka taasoo gacan ka geysatay baahida macluusha bahsan laakiin tirada ayaa markaasi iminkan looga baahneen in sanadka labada kun laba iyo labaatanka taasi oo la doonaya in iskaashiga in sidoo kale maalgelinta ay laba si- sii laba jibaaraan oo qabashada xaaladaha noqotana mid markaasi lagu badbaarin karo xaaladda markaas iminkan soomaaliya ka taagan iyo weliba geeska bariga afrika waxaa hadda jira faqriga lacageed oo ka badan saddex bilyan oo doolarka maraykanka oo codsiga qaramada midoobay ee soomaaliya etoobiya kenya iyo koonfurta sudan inay markaasi tahay mid markaas loogu kala qoondeynayo waxna lagu kala gaarsiinaya xaaladaha cakiran wadanka mar- wad- wadamadaas aan soo sheegay ka taagan qiimaha cuntada asaasiga ee gobolka oo dhan ayaa ba- badanaa markaasi la ballamiyey mararka qaarkoodna saddex jibaarmay bilihii la soo dhaafay taasoo keentay in yaraanta maxalliga ee hiliba kor u kaca xanaanka caalamiga ah oo uga sii daray dagaalka ukraine haweenka waxaa si gaar ah u saameeyey dhibaatada marka ay ku dha- ay ku dha- ay ku dadaalayaan inay markaas yareeyaan cuntadooda si ay u quudiyaan dadka kale oo oo dabcan oo lala jeeda caruurta ay qabaan shaqooyin aan ammaan ahayn ama tahriibaan iyagoo g- gelinaya khatar sare nafsadooda kadib markay ku qanci waayaan xaaladda ay markaasi ku sugan yihiin gaar ahaana xadgudubyada ku salaysan jinsiga dhegeystayaal ee genabis violence loo yaqaana dhegeysta
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن gabagabadii barnaamijkan soo gaaray dhegeystayaal goorrow ayaan barnaamijka soo xiri doonaa hadduu eebba raalli ka noqdo dhegeystayaal arrimaha gargaarka biniaadinimadii qaxootiyada talaado weliba halkan si tooda si toos aad uga dhegeysataan kagana hadalno xaaladaha ولحفظ biniaadinimada ee wadamada markaasi dhibaatada iminkan laga hadlayo ee ka mid tahay bariga afrika kenya لل soomaaliya iyo etoobiya dhegeystayaal daeradaha kala duwan lagu kala saaraya xaaladaha iyo weliba wadamada markaas abda- waa raalihaad waa hay-adaha imikan afka furanayaan si waxba aldan looga qabto xaaladan qaylidhaanta imikan sii daba dheeraatay waxbana aan looga qaban layahay بضني ما hadda qaramada midoobay bal qaybteeda kale aan dhegeysano dhegeystayaal eh, waxaa la leeyahay i c r c hay-adda loo yaqaano dhegeysana international committee of red cross qiimeynta isku dhaaf eh, dabcan isku dhafan eh, waxqabashada waxqaba- wa- waxqabashada biniaadinimada ee midooda yurub ee geeska africa labada kun labaiyo tobanka labada kun lix iyo tobanka ilaa iskaashiga ee guddiga caalamiga ah labada kun labaiyo labaatanka dhegeystayaal كم ويا Ah, guddiga caalamiga ee laanqeyrta caas ayaa markaasi looga soo qaatay ca- caddeyn markaas cilmi baadhis ah miiska falanqeynta xogta waraysyada iyo weliba howlgallada goobta eh, kooxda markaasi diyaaradda iyo weliba aqoon isweydaarsiga ama iswer- waa isweydaarsiga ah si ay markaas u bixiyaan qiimeynta dib u eegista iyo soo jeedinta talooyinka istiraatiijiyadeed ضاء qiimeynta geeska afrika waxaa diiradda lagu saaray laba arrimood oo kale ah العجران lacagta cadaanka ah ee markaasi ee habka loo bixinayo weliba baraka oo dabcan waa barakaca qasabka ah arrimaha is- isdhaafsiga ah ee sida markaasi isku duwid- isku dubidda iskaashiga iyo weliba nix- nixuuska ayaa sidoo kale loo- lo- arrintan markaasi looga hadlay si loogu dabooli lahaa qiimeynta waxay markaasi kusoo eh, gabogabowday guud ahaan waxqabadyadii biniaadinimada midooda yurub ee geeska afrika labada kun lix iyo tobanka labada kun labaatanka waxay markaasi ahayeen kuwa quseeyey sidoo kalena aada u hooseeyey isku xidhan qiimeyn le caddeynta ayaa xooga markaasi saaraysa inay markaasi ka qusteen waxqabashada waxtarka ee dhibaatada markaasi in wax laga qabto si hufan dhegeyste hadda waxaa markaasi laga hadlaya xaaladda markaasi imikan geeska afrika ka taagan sanada labada kun labi labaatanka dhegeystayaal ilaa sanada labada kun labi lab- waa sanadkan labada kun labi labaatanka xaaladda qiimeynta ee eco iskaashiga ay la leedahay i c r c waxay markaasi ogaatay in iskaashiga ah mid markaasi faa'iido u leh labada urur ee mar- markii laga hadlo qiimeynta dheeraadka ah u keenaya jawaabaha labada ee urur ee markaasi dhibaatooyinka biniaadinimada waxay jir- waxay jirsatay is- wa- wa- dabcan iswaafajin wanaagsan iyo weliba iska iska kaabasho oo u dhexaysa i c r c iyo weliba d j ee eco oo ay qorsheynayaan mudnaanta iyo weliba ujeedooyinka si kale wax markaasi looga jawaab celiyo waajibaadkoodana ay- ay- ay- ay ka run sheegaan kartidooda iyo weliba agabkooda dhegeysta kaasoo sheegay in lacagaha cadaanka iyo dadka markaasi barakacyaasha looga faa'iideysan karo la siin karo si markaasi noloshooda ay ku daabur ay dabcan ku ilaaliyaan kuna siiyaan mu- dabcan inta waqtigooda markaasi ku filan oo wax badan ay kaga qabsan karaan hadday tahay maalgashay iyo hadday tahay marmar nafsadooda wax badan ay kaga faa'iideysanayaan mise ay kaga qabanayaan xaalada cagran ama xaalada markaas markaasi nafaqadarada markaasi qoysaska ka haysta barakacyaasha iyadoo loo marayo doorkooda gaarka ah labada lam- dabcan waxay markaasi gacan ka geysanayeen waxqabadka biniaadanimada ee hufan oo waxtar leh dhegeysa dadaalada oo markaasi si wadajir ah u du- as- loo doosinayo sidoo kalena ee gacanta looga ge- looga gelinayo horumarinta ilaalinta rayidska hogaam- dabcan iyo weliba hogaaminta ee markaasi h i h l ee dadaal oo dabcan in markaasi dhalal waa dhalal dhowr ah ee markaasi wax badan kaga qabtaan si markaasi loo badbaadiyo dhibaatada iyo weliba sare u kaca ee xaaladda ee cakaran ee wadamada markaasi ka taagan iyadoo markaasi kaashinayaan yurubiin oo sheegayaan in ay- tani ay tahay mid markaas isbedelkeeda cimiladeeda wax ka qabashadeeda cid weliba kaalinteeda doorkeeda keliya ay ku qasban tahay wax looga qabto حياة isbedelkan ayaa noqonayaa midii ugu horeysay ee dowladda weliba iska kaashanayaan ka- kuwa european union si wax markaasi oo isbedel ay u keenaan deg deg ah kuwaasoo loo dhowrsanaynin ama loo fiirsanaynin xaaladaha markaasi cakran dhegeystayaal ee wax ka qabashada dhegeysta yuhan h c r dhegeystayaal gabagabadii baan soo gaaray qodobkan ayaa markaas kusoo xiri doona hadduu ee bahraali kale ساعدني يا iyadoo qodobo fara badan aan soo dhegeysanay dhegeysan sidoo kalena aan ka soo hadalnay hadda waxaa laga hadlaya hay-adda qaxoontigada ee qaramada midoobay u qaabilsan qaxoontigada unhcr من ayaa markaasi ka degtay in adeegyada markaasi kala guurka ah oo ay markaas uga muuq- uga- uga maqan yihiin qaxootiga iyo weliba muhaajiriinta safarka halista ah ee ka imaanaya sahel iyo geeska afrika ee markaasi ku wajahan yihiin waqooyiga afrika iyo كتاب warbixin lasoo saaray ayaa markaasi ku beegan maalinta caalamiga ah ee kahortegidda ganacsiga dadka UNHCR waxay markaasi dejisay adeegyada ilaalinta oo ay heli karayaan ma- magangelyo doonka qaxootida weliba muhaajiriinta marka ay sufrayaan wadooyinka dhibanayaasha qaarkood waxaa laga da- waxaa lagu- waxaa la- waxaa markaasi lagu dayaa inay markaasi ku dhintaan saxaraha g- gaar ahaanna eh, waxay markaasi ku lumaan xadgudubyada galma iyo jinsi ee ku salaysan oo soo noqnoqda abd- abduubyo madax furasho jirdil iyo noocyo badan oo tacdiyada ji- dabcan jidheed eh, ama jirka ama jidheed eh, maskaxda sidoo kale ay qayb ka tahay warbixinta waxay tin- waxay laba- waa warbixintii labaad ee noocyadan waxayna markaas muujinaysaa in dala- waa dabcan dalalkooda ama dadaaladooda ka jira adeegyadan ilaalinta jira gaar ahaana hoyga helitaanka cadaaladda aqoonsiga badbaadinta iyo bixinta jawaabaha xadgudubyada ee ku salaysan jinsiga tahriibka iyo weliba caruurta aan la- lala socon iyo weliba kuwa kam- kala maqan Waxay ka- waxay sidoo kale eh, ka kooban tahay ilaa iyo laba iyo toban wadan burkina faso cameroon chad cote d'Ivoire, Djibouti, Ethiopia, Mali, Mauritania, Morocco, Nigeria, ama Niger, Soomaaliya iyo sidoo kale Sudan.
صغير waxaan ka nahay tacdiyadii markaas ay la kulmeen qaxootiga iyo muhaajiriinta marka ay ku socdaanayaan sexel iyo bariga iyo geeska afrika ay ku wajahan yihiin waqooyiga afrika iyo mararka qaarkood yurub ayuu yiri ergeyga gaarka ee u n c r ee xaaladda b- ee s- bartamaha iyo weliba galbeedka mediterraneanka benzed cochel walal aada u adag ay markaasi qaataan oo markaasi nafsadooda cid weliba qalqalin karto nafsadooda ama nafsada shaqsiga kale xitaa aan u ogolaan karin cochel waxau markaasi carabka ku adkeeyay baahida adeega ah markaas loo qabo maalgelinta dheeraad ah si loo si loo hirgeliyo adeegyada wanaagsan ee looga hortago tahriibka dadka aqoonsiga iyo weliba tah- taageerada badbaadasha xubinta helitaanka maalgelisha iyo dhibaatooyinka maxalliga iyo weliba kuwa helista uga jira tahriibka u baahan ilaalinta caalamiga iyo sidoo kale dambiilayaasha la ho- ka- markaasi horkaco cad- dabcan in la- in la horkeeno cadaaladda kuwa markaasi dhibaatada kula kaco caruurta iyo sidoo kale dadka markaasi tahriibiya dhegeystayaal waa dhibaatada markaas iminkan ay sheegayaan in xaalad waliba ay sii cakranaad sii badato waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday baahida markaas loo qabo in dowladaha hay-adaha qaramada midoobay bulshada rayidka iyo weliba kuwa injoodyada ay sii laba jibaaraan dadaalada lagu hirgelinayo qaabka caalamiga ee jira sida u n balarmeo oo protocol hay-adda loo yaqaana dhegeystayaal u n plamero ee protocol ee ka ganacsiga dadka iyo weliba tahriibayaasha habka markaas ugu wanaagsan ee wadajirka ah ee lagu badbaadiyo nolosha iyo weliba la dagaalanka dembiyada marka la eego ballaarintaasi caalamiga isticmaalka teknolojiyada iyo weliba la- aada- aad- waa aaladaha internetka oo awood markaas u siinayo kuwa wax markaasi tahriibay iyo weliba kuwa wax tah- kuwa wax tahriibay inay xayi- inay markaasi xayisiiyaan adeegyadan oo ay soo jiitaan dhibaatooyin waa dhibaat- waa dhibanayaasha aan laga shakin qayb ka mid ah markaasi dadaalada ama dalalka markaas cusub ayuu ku daray waxaa sidoo kale laga qaybgelina iskaashiga ka dhexeeya dowladaha iyo qaybaha gaarka ah loo leeyahay si loo xakameeyo isticmaalka internetka ay markaasi ka gacan- ay ka ganacsadaan si ay u aqoonsadaan oo markaas u guuri dabcan ugu- u guriyaan oo ay markaas u qortaan dhiba- dhiba- dhibanayaasha oo ay markaas ku jiraan caruurta teknolojiyada dijitaalka ah sidoo kale waxaa markaas looga faa'iidaysan karaa si kasta oo ahaatee kale si loo siiyo bulshooyinka macluumaad uu ka kalsoonaan karo oo ku saabsan khatarada safaradaha ee caadiga ah oo markaasi dhibaatada ay kala kulmaan dadka muhaajiriinta dadka markaasi tahriibarka doonayo iyo dadka markaasi maskaxda ka hadayo oo ay ku jiraan ganacsi- ka ganacsiga iyo weliba in lagu xoojiyo iyagoo talooyin iyo weliba macluumaad istaraatiijiyadeed badbaadinta badaha iyo weliba looga badbaadinayo nolosha dhammaan tilaabooyinkan laga jawaabayo ka ganacsiga dadka tahriibayaasha ay ku jiraan internetka waa in markaasi ahaato kuwo waafaqsan sharciga caalamiga weliba halbeygu uu yahay xuquuqul insaanka bixinta qa- dabcan ay sheegayso iyadoo aada uga hadlayso adeegyada ilaalinta dadka jilicis dabcan dadka dhibaatada loo geynayso ee jiritaanka dhibaat- waa dabcan ka ganacsiga waxay siinaysaa macluumaadkan ku habboon qaxootiyada iyo muhaajiriinta adeegyada hadda laga heli karo wadooyinka kala duwan waxay marka sidoo kale tixraac u tahay adeeg bixiyaasha ama deeq bixiyaasha si ay markaas u beegsadaan maalgashiga kheyraadka maxeelaha aadka looga baahan yahay iyo weliba jilayaasha sida loogu wanaagsan ee markaasi loo wacyigelin karo si ay nafsadooda khatar uusan u gelinin ولحفظ كتاب الله bishii abriil ee sanadkan labada kun labaiyo labaatanka u n c r waxay daabacday istaraatiijiyadeed waa istaraatiiji la- bishii waxay tahay istaraatiiji cusbanaysay oo ku saabsan ilaalinta badbaadinta nolosha iyo weliba xalka qaxootiga ee safaaradaha qataraha waa dabcan safaarada qatarka iyadoo la raacayo wadooyinka yurub iskaashiga xadgudubka bartamaha iyo weliba galbeedka ama galbeedka badda ee mediterraneanka iyo weliba badweynta Al- waa atlantica istaraatiijiyadan ayaa markaasi qaadan doonaan in markaasi ay halkaas ilaaliyaan sidoo kale sheegeen in lacag fara badan ay ku bixi doonto sida lacagta maraykanka boqol lixdan iyo saddex dhibic shan milyan si looga caawiyo sidoo kale looga hor istaaga dhibaatada iyo ilaalinta xadka dadka soo gaaraya dhegeysa si markaasi dhibaato xoogan ay kala kulmi boqolkiiba soddon ayaa markaasi sheegeen inay tahay hadda waxa markaasi dhimaalgeliyey oo ay doonayaan inay wax badan ay ka qabtaan saaxiibayaal محمد عن جبريل halkaasi aan kusoo afmeeraya dhegeystayaal haddaba ka faa'iideyso shirkadda isgaarsiinta ee dhegeystayaal airtel si markaas fu- fursadahan iyo waqtiyadan markaas ay kaaga dhumin Aaba intaasi kuusii dheer shirkadda isgaarsiinta airtel ee ku keentay inaad markaas ku noola aad ku noolaanayso adeega markaas airtel money oo aad si bilaash ah lacag ood ugu dirsan karto waxaadna eh, sidoo kale oo u diri kartaa shirkadaha kala duwan isgaarsiinta marka waxaad i- i- waxaad iibanaysaa oo waxaad waxaad dabcan iibsanayso oo waa ku bixin karto adeega adeeg waa adeeg adoo adeegsanayo simkaarkaaga airtel shirkadan shirkadan doontaba internetka ee telefoji wuxuu kaa caawinayaa inaad daawato waxyaabo fara badan sida inaad markaasi ka taabto xirfadaha oo aad ku barato sidoo kale caruurta waxay ka raajicaysan karaan casharadooda dhegeyso goormaa si wanaagsan aad uga faa'iidaysan karaysa adeega internetka ee foji oo markaad leedahay telefoon casri ah maanta soo iibso telefoonka smartphone hel qadka wanaagsan ee airtel dhegeysta sheeg oo kaga faa'iidayso fursadaha kala duwan waxaad fursad u helaysaa inaad markaasi guulaysato noqoto bal haddaba lala wadaag sida markaasi uu yahay adeega airtel ee foji maantaba ku biir qadka star three three four hash ama xidig saddex saddex afar afar gees oo ku biir airtel dhegeystiyaal halkaas aan kusoo afmeeraya barnaamijka dhegeysta arrimaha gargaarka biniaadamada iyo qaxootiyada anigu ayuu subakada inala socodsiin aad ku mahadsantihiin socodka la- iyo weliba la jaanqaadka idaacadda star f m iyo weliba sida aad u xulataan mar weliba star f m imikan dhegeystayaal warkii ayaa la gaaray tobankii barkna waxay naga tegaya sidaas nabadgelyo maalinta berito iyo xaaladaha guud ee xaaladda waddanka dhegeystayaal iyo subakad iyo nabadgelyo